dhawaatay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari laanta afka soomaaliga b b c da v o da tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa soo wada dhegeysateen iminka xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qur-aan hoos u xilba halkan si toos aad uga dhegeysataan wargeysada kale ah daily nation the standard qeyba haddaba dhegeystayaashan fursad u siyaasaa kase kuwa baristeen kusoo kakiceen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan aniga yuusuf bakat ayaa saaka xubinta wargeysada inila socodsiina maalaba inila socodsiiya dhegeystayaal ad ku maasantiin la socodka iyo dhegeysiga la jaanqaadka idaacadda star f m aan soo qabta saaka wargeyska halkan waxaa laga qorayaa masaaka uu wargeysku qorayaa dabcan iyadoo markaas iminkan qiimaha dhan loo jarayo arrimaha markaas loo ku saabsan qiimaha bajetka ama sanad maaliyadeedka wadanka markaas qiimo dabcan waa waxyaala qaar markaas laga jarayo iyadoo markaas madaxweynaha uu sheegay in lacag saddex boqol oo bilyan loo baahanya in wasaaradaha kala duwan laga jaro sida wasaaradda amniga gudaha waa sida wasaaradda markaas waa dabcan in laga jaro dhanka xildhibaanada aqalka sare iyo sidoo kale in laga jaro dhegeystayaal parliamentary service commission kuwa guddiga markaas baarlamaanka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c sidoo kale dhanka madaxweynaha waxaa sidoo kale laga jaraya dhanka guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c dabcan waxyaalo fara badan ayaa sheegay in laga jari doono iyadoo lacagahaasi sanaarada ama lacagahaasi waxaa loo yaqaanaan salary ama lacagta aan mishaaraadka ahayn lagu faa-iideysan doono dhanka gunooyinka oo markaas qeyb ay ka tahay madadaalada sidoo kale safarada iyo weliba waxyaalaha markaas essentialka aan ahayn ama markaas suurtagalka aan ahayn ama sidoo kale macno fara badan aan ku keeni karin ama faa-iida salan ku lahayn taasoo dib eegis loogu sameyn doono lana jari doono oona lagu bilaabi doono dhegeystayaal sida subaxdanimadan saaka markaas wasaaradda lagu wargelin doono si deg deg ah markaas ugu dhaqan gasho dhegeystayaal iyadoo madaxweynaha oo arrintaas sheegay in lagu seefgareeyo mise la badbaadiyo saddex boqol bilyan oo lacagta dalka sanadkan dhegeystayaal bajetka ama bajetka ama qorshaha sanadkan sanad maaliyadeed sida madaxweynaha ku sheegayo madaxweynaha william ruto ayaa sheegay in markaas ay ka go-an tahay sida ay dowladda ku celcelin lahayd dhaqaala xumida wadanka ka taagan iyo sidoo kale in ay loo fiirin doono suurtagalnimada ee lacagaha deimaha wadanka markaasi sare usii kacday iyo sidoo oga qaaban ama doorkiisa ama qeyb oga qaadan lahayd sida lacag amaah kale wadanka usoo gelin lahaayeen iyadoo tii hore markaas lasii bixinayo ama sidoo kale lagasii ambaqaadayo sidii loo dardargelin lahaa bixitaankeeda dhegeystayaal madaxweynaha ayaa markaasi dhaaradgaray ama sidoo kale amray in wasaaradda markaasi maaliyadda markaas lacagahaas ee jira sanad maaliyadeedka labada kun saddex labada kun labiy labaatanka labada kun saddex iyo tobanka ee soo socdo si markaasi laisku jaangooyo lacagta bajetka ama lacagaha sanad maaliyadeedka sanadlaha ah ti markaas loogu debero ama loogu si dabcan loogu debero baahyada markaasi kala duwan ee wadanka uu iminkan la ilduufsan yahay dhegeystayaal wargeyska waxauu sidoo kale halkan uu qorayaa iyadoo wasiirka isgaarsiinta joy misheru iminkan laga codsanayo in dowladda ay tilaabo ka qaado waa dabcan waxaa la sheegaya in markaasi uu soo magacaabay dabcan xogayaha i c t ga xukuumaddawaa xogayaha i c t da ama isgaarsiinta dalka dhegeystayaal uu magacaabay communication authority si wargeyska saakan ku qoraya xogayaha markaasi waxaa dabcan wasiirka leeyahay in markaasi uu hanaanka saxda usan u marin isagoo markaasi ka faa-ideysanaya xilkiisa wasiirnimo waxaa markaasi doonayaan inuu ku kacay shaqa dabcan inuu ku kacay waxauu dabcan leeyihin ku kacay mid markaasi islahensiisho uu islahensiiy wasaaradda isagoo markaas ay ka codsanayaan in xabsiga loo taxaabo laguna eedeeyo takrifal uu ku kacay dhanka xafiiska intuu markaas xilka uu hayay ama wasiirka uu ahaa xukuumaddii hore madaxweynaha waa madaxweynihii hore dabcan uhuru kenyatta dhegeysa sida wargeyska bogiisa koob iyo tobanaad saaka uu halkan ku qorayo saaka wargeyska wuxuu qoray dabcan safarada badan ee inta badan ee dhanka caafimaadka loo aada sida wasaaradda caafimaadka ay kusoo saartay waxaa u badan wadanka indiya dadka bukaanada ayaa markaas dabcan bukaraystaan mise caafimaad u aadaan wadanka indiya ayagoo markaas siyaabo kala duwan halkaas iskaga soo daaweeyo sidoo kale la kulmo dhakhaatiir markaas takhasuska xanuunada ay qabaan markaas ku tilmaameen inay kala kulmaan ama ay la kulmaan waxaa markaas ay ku sheegeen in sanadkiiba toban bilyan oo lacagta dalka ay safaray u aadaan wadamada ay mareykanka iyo sidoo kale wadamada ingiriiska iyo koonfur africa iyadoo marka iminkan qarashaadka ay tahay in midda ugu badan sanadlaha inay markaasi wadanka indiya ay qaadato sida laga soo xogtay wasaaradda caafimaadka waxaa la sheegaya in boqolkiiba sagaashan toddoba ee caafimaadka ay xaqiijiyaan inay caafimaad u raastaan wadamadaasi intii ka bilaabatay ama horeysaba labada kun shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii markaas indiya ay u badnaayeen iyadoo inta kale ay booqanayeen wadamada kale waxaa la sheegayaa in caafimaadka wadamadaasi ay ka raadsanayaan iyadoo xaruntoona u noqoto in caafimaadka xanuunada markaasi kala duwan ay iskaga doobayaan wadankaasi indiya sida wargeyska saaka warbixin ribort uu soo saaray kaga hadlayo safarada ee xagga caafimaadka loo aado iyo waxa markaasi dowladda iyo xanuunada markaas iminkan ay ka leedahay qaar ka mid ah wadamada markaas gudaha markaas lagu daaweyn karo iyadoo ee lacagaha faraha badan ee wadamada u baxaan ama qarashaadka tirada badan ee wadamada kale loo geeyo taasoo keenayso inay tahay badqabka caafimaadka sidoo kalena ay tahay waa dabcan inaysan isku kalsooneen bukaanada taasoo tilmaamayso sheegaysana in culeysyada ugu badan ay qabaan dadka aaminan la-aanta ee dhanka gudaha ee dhanka caafimaadka dhegeystayaal wargeyska wuxuu sidoo kale dabcan saaka qoraya iyadoo soddon maalmood iminkan ay u dhammaatay madaxweynaha soddonkii maalmood ayaa hadda weli waxba aan iska bedelin maciishada horaana ballanqaadadiisa inay ahayd in maalmaha ugu hore ama asbuucyada ugu hore in wuxuu markaasi ka qaban doono madaxweynaha ayaa markaasi sheegay in hadda ay ku adkaatay dhaqaalaha sidoo kalena xaalad markaas iminkan gacan kale u raadsanayo sidoo kale laakiin balse uu sheegaya inmarkaas isku kalsoon yahay sheegayna in markaas guddigiisa ama tiimamkiisa uu la shaqeyn doono si markaasi xaaladan wax ay kaga qabtaan wadanka uu dareemayo ama sidoo kale uu wajahayo saaka wargeyska wuxuu halkan faahfaahinta kaga bixina oo ka qoraya ilaa iyo boqol toddobaatan iyo sagaal oo shidaalka uu marayo sida suuqyada kala duwan waxaa halkan markaas la sheegaya in madaxweynaha dowladdiisa iminkan waxba aysan ka qabanin sidoo kalena waxba aysan ku kordhinin shidaalka wax ka qabashadiisa kuwaasoo hadda markaas sheegaysa in dowladda ay tahay mid boqol afartan iyo afar bilyan dan iyo markay bilaabatay sare ukaca xoogan ee bilyanka lacagta ay ku baxayso shidaalka dhegeystayaal waxaana madaxweynaha markaasi ay iminkan ka adkaatay waxqabashada dhanka shidaalka sidoo kalena maciishada iyo weliba soorta ama ugaalida ama booshada waxa u taqaanaba ay marayso laba boqol soddon meelaha waa dabcan meelaha kala duwan waxaa la sheegayaa in ay iminkan uu arrintan uu faragelinayo si wax looga qabto sidoo kalena qiimaha wax badan looga bedelo dhegeystayaal ee maciishada dadka ay ku nool yihiin taasoo hadda noqotay mid adag oo sidoo kale doorashadiisa waqtiga ololihii ay markaasi kenyaanka uga ballan qaaday in wax uu kaga qaban doono dhegeystayaal xukuumadda uu markaasi soo dhisay dhegeystayaal hadda ayaa markaas la sheegaya in xukuumadda ama xukuumadda william ruto ay ilaa saddex soddonka maalmood ee hadda u dhammaatay in uusan markaas waxba ka qabanin balse sare usii kacayso miciishada ee dadka shacabka kenyaanka ku nool yihiin waxaa sidoo kale soo hadal qaadan ilaa iyo afar milyan oo markaasi dadka xorodhaqatada ama dadka markaasi abaaraha saameeyeen ilaa iyo koob iyo labaatan ee county ayaa markaasi saameyn xoogan ku keentay iyadoo markaasi dadkana gacanta dowladda ay sugayaan si ay markaasi u qoodiso laakiin dowladda ayaa markaas iminkan fududaynaysa sidoo kalena dabcan yaraysay xanuunka dadka xorodhaqatada iyadoo laakiin abaaraha xooganna ay sare usii kacayaan iyadoo sidoo kale baahiyada iyo sidoo kale ku-filnaanshuhu dadka xorodhaqatada aysan weli gaarin sidii ay wax u rabeen tirada ayaa markaasi soo saartay sida xogta lagu soo qaaday ama xogta lagu soo waramay n d m a sheegaysa in markaasi kumanaan kun oo markaasi ruuxa xoolodhaqato ah ama sidoo kale kumanaan qof oo markaasi waa koob iyo labaatanka abaaruhu aada ku saameeyeen ay sheegayaan in xoolaha iyo sidoo kale caafimaadkooda aada u liito keeni kartana xuleysad fara badan ee iminka wadanka kusii kordhayso dhegeystayaal madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay wax ka qabashada kabedelka dhegeysta lacagaha ee loo yaqaano kontonka bilyan markaas loogu talagelinaya macshirada yaryar dhegeystayaal iyadoo weli taasi laakiin wasaaradiisa aysan howlgelin sidoo kalena ay iminkan ay xasiloonin ama xasilin dabcan aysan shaqogelinba wasaaradda usoo magacaabay hasla ama dadka dadka markaasi tabarta yar dowladiisa lacagaha loogu taageerayo si ay u awoodaan sidoo kalena ay u qaataan lacagaha amaahda ah taasoo markaasi saarneen lacaga dulsaar ah dhegeystayaal waxaa tani markaasi tilmaamaysa in ballanqaadadii iyo weliba ruto manifestogiisa waqtiyadii ololadii wakhtiyadii ololihii in iminkan ilaa hadda waxba iska qaban layihiin sida wargeyska saaka uu tilmaamayo waxaa markaas iminkan la kala garanlaya wakhtiga markaas iminkan sida shaacu kaga qaadi karo ama u sheegi doono wakhtiyada ugu dambeysa uu sheegayo in wax badan isbedeli karaan iyo weliba in xukuumaddiisa iminkan wax ay hayso wax ka qabashada niciishada iyo sidoo kale taageerida dhanka dhalinyarada iyo weliba dadka ganacsatada yaryar ee uu sheegay in madaxweynaha hoos laga soo qaadi karo ilaa dabaqa markaas dhexe la keeni karo ama la keenayo sida wargeyska saaka boggiisa afraad halkan uu faahfaahin iyo macluumaad kaga qoraya dhegeystayaal inkastoo laakiin madaxweynaha asaga uu markaasi sheegtay in nolosha iminkan ay adkaatay dhanka dhaqaalaha ee xaaladeeda iminkan gacanta ay ku jirto balse uu sheegayo in ay kalsooni xoogan uu isku qabo sidoo kale uu ka shaqeynayo siduu wax kaga qaban lahaa sidoo kalena bedeli lahaa micishada iminkan ama nolosha kenyaanka ay wajahayaan ee adag ee sida sicir bararka wadanka sida uu madaxweynaha markaasi waa qaab qoraaleedka hoose ee wargeyska saaka halkan uu kaga qorayo weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiibadayan goorrow qaadka telefoonada siinaya si aad barnaamijka ama sida xubinta wargeysada uga qayb qaataan saaxiibayaal ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir ibir toddoba sideed ibir hal ibir shan hal ibir shan shalay dabcan dadku waxay kala saari waayeen kadib markii dowladda ay sheegtay in maalin fasax ay tahay maalinta dhaqanka iyo sidoo kale maalinta huduma day ama sidoo kale maalinta adeega ayay markaasi kala saar wayn dhegeystaal taasoo confusion xoogan ku beertay dowladdana aysan kala saarin utamaduni day mise huduma day dabcan maalinta dhaqanka mise maalinta adeega ee dadka markaasi huduma dadka loogu adeegayo in maalinta dabcan maalinta fasaxeed taasi wargeysada labada dhinac ay ka qorayaan kana tilmaamayaan inay confusionka sidoo kale wasaaradda aysan kala cadeynin ama wasaaradda amniga gudaha inaysan kala cadeynin fasaxa ay markaasi xaqiijisay iyadoo sidoo kalena loo sharixin waxa markaasi loo dabaaldegayo ama sidoo kale waxay dadka ay fasaxa u qaadanayaan shaqooyinka looga kala nigsanayo waa sida markaas wargeeska saaka uu qorayo iyadoo dad badan ay isweydiinayaan inay shalay ahayd huduma day qaarna ay ku doodayaan inay tahayd waa utamaduni day laakiin taasi ayaa hadda markaasi dowladda la taala wakhtiga iyo weliba shalay ay cayimeen inay ahayd maalin fasax ah waa wakhtige maalinta dhaqanka mise maalinta shaqooyinka ee markaasi wakaaladaha dowladda ay markaasi fasaxa ka yihiin dhegeystayaal haddaba taasi dowladda iyo xukuumadda la taalaa in markaas ay kala qaado inay kala saarto sida wargeeska saaka uu qorayo iyadoo taasi ay hadda noqonayso cid weliba inay ku kala doodayaan bogga shanaad ay wargeeska saaka faahfaahin ka bixinaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan alooliya suuban bal iminkan qaadka telefoonada dhegeystayaashan si saakaasi kusoo kaakicin kuwa berisay maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan alooliya suuban kula soo dhawaada xubinta hadalhaynta saaxiibada dhegeystayaashan ugu talagalnay si aan saaka u ogaano balse kusoo kaakicin kuwa berisay saaxiibada iyo deegaanada kala duwan ay ku sugan yihiin waxyaalaha markaasi laga hadalhayo saaxiibka qadka telefoonka saaka inoogu daafurayo iyadoo shalay beled xaawo inoogu daafurtay saaka waa dhankee tolow qodka telefoonka iyo saaxiibada soo dhow walaal magacaaga halow star f m soo dhow walaal mi maqlaysaa waa ka gudbaa dhegeystayaasi xigaha kalean qadka telefoonka siin halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhowow
waa isaaq mursal isyelo isaaqow mursalow ka waran saaki isyelo
isyelo nabadaan bareennay saakay haye
waa kaasoo dhulka haddee abaar maahna wax ba-an baa socdo taas unbaa ugu weyneed adduunyada maanta dhibka naga haysa geeskan
haye
waa kaasoo nabadaan barinay
maasha allah silo dhegdheg soomahan howlaha
shalay siinka waan waayay waad xirtay zero five kan u dambeeya
ma la xirin mashquul awgiis
mashquul maahane waaba maba jiriba waxaa la yidhi maba jiriba kan maanta no is not in the job aad baad umahadsantaa shukran
waa ku salaamay adiga iyo wii kula baxayba ah saaxiib aad baad umahadsantaa isaa mursal wixiis yaraa uu ku tuurtay walaal soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu subax wanaagsan
wanaagsan wacan waa halkee
haye
ila hadal haye maxay tahay halka ku sugan tahay
gaarisa gaarisa maxaa ku barideen saaka
alxamdulilah waa la fiicnaa masalana usii jeeda hadda aad baa umahadsan tahay sii socda insha allah xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
waan dhowyahay salaam walaal halkee ku sugan tahay Ah, dhegeystayaasha fadlan waxaan ka codsanayaa aaladda ay naga dhegeysanayso iska gaabi fadlan haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato subax wanaagsan iska gaabi aaladda naga dhegeysanayso haddii aad iska gaabinin fadlan dhaaf dhegeystayaal kale ayaa diyaar ah inay marka qaadka telefoonada soo wacaan fadlan naga gaabi aaladda dhegeystayaal waan naga codsanayaa soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa halkee magacay waa maxamed cabdullaahi barquuqe barquuqa ka waran saaka barquuqda saaka way kala degan tahay si ilaahay u talagalay waa iskuulka waa la aaday waa abaar iyo kulayl ma ogi abaarta ilaahay ma u sheeganayo naga soo baxay waa sikr waa barwaaqo shukran aad baad umahadsan tahay barquuqe star f m soo dhow subax wanaagsan
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa ibraahim waxaa soo wacaya labdheer ah ibraahim ka qayb qaada fadlan carabkana boobsiif waqtigaan ugu socdaa
labdheera waa wadaar ahaan waxaan jooga madoogaasha
haddii ma hadashid walaalow ilaahay baar walaal soo dhowow magacaaga waa tahay dhegeystayaasha fadlan waxaan ka codsanayaa markaad kasoo qayb qaadato ha isugin kasii qayb qaado halkaad ku sugan tahay deegaankaad ku sugan tahay saaka si lagu abariistay maqalka idaacadda simple walaal soo dhowow magacaaga subax wanaagsan
Hello, salaam waa halkay ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Yusuf walaalkiis wax nafsan qoranay magacayga riyaaq weyn isoo biyo halkan aan ku sugnay jeedo saaka aad buu u macaan yahay waxaa lahayn ma lahan
haye wax nafsan dhammaan dhegeystayaasha noo soo dhawaada shukran aad baa umahadsantahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan ku salaam walaal waa xayboo gaarisaa joogtee haybaa gaarse ka waran
waan fiican walaal alxamdulilah aad baa loo barwaaqaysan yahay haye
marka dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay waa munim waa tahay gabadhaasi mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
bakad wax wacanna wanaagsan waxaa si yaray gaarisa gaarse ka waran saaka saaxiib meeshan kaga soonay alxamdulilah waa mid degan jawa jawiga amniga dhan walba alxamdulilah waa si ilaahay ugu talagalay haye
maxaa la jira hadalhaynta waxaa waa ilaahay abaarta naga qaadan baan leenahay saaxiib adiga dhegeystayaashaas wax wacan oo wanaagsan baa shukran aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowo walaal magacaaga hayo salaamu calaykum wacalaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhowo maxamuud daahir dhaqane waan dhowahay alxamdulilah ilaah mahad leh haye
waantaan ugna hadda wax dhibaatay maana maqlin aad iyo aad ilaa roob na sii maaleen abaar xun baa jiraan dadkii oo dhan iyo magaaladu soo galay haye maxee dadka rabaa xoolaha ka dhammaadeen oo dhan haa sax wallaahi magaalada waxaa ceer ceer haysa waxaa dhihi maxay waxan dadka sugu yaal barkiis waa yaabaysa soo dhaweeya dadka soo dhaweeya maxamuudow dadka yaa la ceyrin yaa la fiijinin soo dhaweeya maxaa dhacay maya waa la soo dhaweeya laakiin eedaa waxaa leenahay dadka ha la saacido oo maxaa yeele dadka ha la gacan qabtaan leenahay marka bulan raxma iga waran saaka
ya bulan raxma iga waran wala raxma way fiican tahay de saaka weliba waxaa naga maqan stimerka
haye adeeg waa ku maqli lahayd laakiin stimerkaa maqane haa
marka allahi waa la fiican yahay de, oo oo islaali doontiin aad baad umahadsan tahay shukran adaa fiican degeystayaalkana waxaan leeyahy reer buraca igu salaamniyow aad baad aad umahadsan baa tahay u salaama meesha
aad iyo aad xigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal waa cabdi cabdullaahi qoone cabdi cabdullaahi qoone ka waran saaka alxamdulilah barwaaqo badana haye waa adduuna waa saa la ahaan doonin waryaa qoone weli sidii meego qoon qoonaha uga baxa mise waa wixii waa waryaa maxaa si maxaa kaa galay iyo maxaa kaa galay ilaahi baa kugu og Ah, ilaahay baa igu og haye ilaa daanyeer ahaan way iska hoolanayaan aa waa sax dhow abaar oo hadee abaartaa ka asaadiso ma ogi aha alxamdulilah waa la fiicay walaalow ilaahay mahadi nabad baa lagu baryay waa la barwaaqaysay aad baa inii salaamaya reeqoone shukran sidoo kale walaalkay aad baa umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
alxamdulilah cabdullaahi bombaaso alxamdulilah nabadaan ku cawabaran waa iska roona alxamdulilah ilaah mahad
waa dhagdhag soo maahan dhankaas iyo mombaasa hay alxamdulilah nabadaan ku baraa aad baad umahadsan tahay shukran saaka xeryaha qaxootiga ma haya maxaa dhacay mise waa gowdad bay sameeyeen oo waxay leeyihin yuusuf eh, dabcan mhm, maya dadka xeryaha qaxootiyada ma garanaya saaka waxaa ku dhaceen waxaan u maleeyaa in muddo ah hadaladooda aad bay u yaryihiin xeryaha qaxootiyada dhadhaab soo dhow walaal magacaaga yusuf bakad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu mara khiyaar soo dhow waa cumar khayra joog maxamed madheer alxamdulilah jawcana wanaagsanaan waa berisanay ilaahay Ya.
nabadgelyo waana siiyey jawiga aad ayuu u degan yahay Mhm.
ganacsiga waxbarashada wax walba idaacadda maqalkeeda okay waaye aad iyo aad ilaahay roob hana siiya waa saaxiibkay maxamuud daayar dhaqane iyo macalin idaacadda saafa minista dhegeysanaysa kulli waa salaamaya Aha.
yuusuf adigana iyo saaxiibka iyo muscab iyo macalin yuusuf bakat kulli waa salaamaya saaxiib aad baad mahadsan tahay saaxib shukran star f m soo dhow walaal magacaaga waan ka xumaa dhegeystahaasi qadka telefoonka eh, uu ka baxay xigaha kale qadka telefoonka siinaya saaxiibada kale ee doonaya ay ka qayb qaataan walaal soo dhow magacaaga waan ku salaamayaa
yusuf bakar oo barqa wanaagsan subax wanaagsan saaxiib abuukar baqay yaa
abuukar mandara
abu kaloo dabcan eh, isma maqalno adeer macaan soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalkay bakat aad baan ku soo dhow waan kaa qaaday
alxamdulilah si fiican aan ku abreysa masaafka haye
hadalaintana muslimiinta meel kastoo joogaan ilaahay nabad ha ka dhiga ilaahay nusoo barnoo keena mar kale ku salaamo walaal shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو معلمو شاقو وان كو دواي ملائكة كو دوات وان معلمة وحذر ديري كاسوبي اهاي مدرسة شكرا
qaxootiga saaka nabad baa lagu soo kacay alxamdulilah ariga waa dareeri locdi way dareer arda ardayda saas oo kale sideedli iyo koob iyo toban lina way qaadanhayaan ma garati هيا ilaah baa mahadle intii bugta allah caafiyo intii oo bugta allah caafiyo intii col uu saaran yahay colkiyaa batin iyo muslimiinta colkoodaa batin ilaahay colkaa naga qaado ma garati ادياد ادياد idinka nabadaa kusoo kacdeen nairobi soo maa الحمد لله الحمد لله تمام dembigaada dembigaada allah dhaafi iyo dembiga muslimiintaba allah dhaafi waalidiinta inaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته وعلمو ما سني هاي صاحبك اذا عدست Hello.
وعليكم السلام سودو
waan dhowyahay walaalkay وهلك
caawiye mero baad baan ku joogaa هيا سودو برامج كان طبعا حبين وت- آه، انا سعد سماهن
waan iska fiicannahay alxamdulilah abaar iyo suuq xumo boogay waa laska roonay walaalkay nabad baan aan iska qabnaa saatiin الحمد لله ادد ما سنتا شكرا ستار اف ام سودو ولا الصبح ونكسن ها صباح wanaagsan walaal waa la caafimaad qabaa ifaan joognaa cabdirasaaq baa la yidhaahdaa walaalow xoogaa welwel dadka waxaa ku haya dadka qaxootiga ah oo cusub maryaa u daalimaysan haddii roob yimaado iyagoo awalba tabartooda aada u liidatay meeshaas waxaa laga baqayaa in masiiba ka dhacdo oo dadkaas roob xoogla oo dabayla iyo hadduu yimaado waxaan idinka codsanaynaa inaad adduunka iyo hay-adaha iyo dowladda kenya iyo kulli la socodsiisaan dadka maryaha u- ay ku hoos jiraan roob hadduu yimaadana dhibaato weyn baa ka dhexaysa wasalaamu calaykum وعليكم السلام ستار اف ام صبح ونكسن سودو
subax lama yuusuf bakat هيا
waan joognaa gaara gaara ambulance هيا
saab alxamdulilah subaxna qoa guridana mhm
madig saasha maxaa leeyahay subax wanaagsan سؤال مده ستار اف ام سودو ولا المقعه asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
macan nuur oo mudday joogo معلم مودي كور alxamdulilah maanta dawa aad u degan yahay waan fiicannahay alxamdulilah nabad baa ilaahay na siiyey nabad baan kusoo kaakacnay alxamdulilah ilahay baa mahad kale
آدي آد وما سنتا شكرا آد ما سنتا آد ما سنتا السلام عليكم وعليكم السلام ولا السودو
أنا الحمد لله أخسر مصرانة الشمس مسلانا كورا ساكا
aan fiicanna walaal alxamdulilah nabad baan ku waadbariisane هيا
ilaahay uu noo nimceeyo iskuulaha waa la aaday dugsiya waa la aaday wax dhibaa ma jiro idaacaddaa naga maqan laakiin ما دعي كرت إذاعة ولا صاحبتي سوق اللي ساقرنا إن شاء الله shamsabe maadsantahay dhankaasi masalani xigaha qadka telefoonka ugu dambe mustab ismaaciil stuudio halibaad warkii sideedu subaxnimo dhegeysaa qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu ahalke
bakad waan ku salaam walaal shamsa cali baled xaawo baled xawa ka waran shamsoy alxamdulilah nabada dhammaan isu socodka gaadiidka goobaha waxbarashada maasha allah waa loo dareeray dhagdhag waa dheendheen jana jana ku sug alxamdulilah waa fiican abu aad baad umahadsan tahay gabadhaasi baled xawaya qadka telefoonka u dambaysa subax wanaagsan saaxiib hal dhegeystayaal aan subax weliba ku ogaana saaxiibada siday kusoo kaakaceen ku abarisan waa janno janno kusug aad bay umahadsan tahay gabadhaas ahlan wasahlan maraxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan taariikhda saaka waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun labaiyo labaatanka maalin talaadaha arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo salaad weliba halkan ama subax weliba isni- talaadada halkan aad si toos aad uga dhegaysataan kuna eegna dhibaatooyinka iyo xaaladaha maxa- marxaladaha kala daag- kala taagan ama ka kala taagan geeska afrika dunida iyo soomaaliya dhegeystayaal محمد عن barnaamijka wuxuu socon doonaa ilaa iyo tobanka barqanimo hadduu eebaha raali ka noqdo anigoo ah yuusuf bakad ayaan iila socodsiin doonaa العالم labada ugu weyn dhegeystayaal saaka aad ku maqli doontaan waxaan kasoo kale xigan doonaa hay-adaha maxaliga ah iyo hay-adaha markaasi qaramada midoobay sida hay-adda u n h c r hay-adda unicef hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda cunada waa hay-adda dab- raalli ahaadee caafimaadka w h o hay-adda beeraha ee faw hay-adda dhegeystayaal ee oo- waa arrimaha gargaarka ee markaasi biniaadinimada ee loo yaqaan u n ocha waxaa sidoo kale eegi doona dhegeystayaal dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi ugu muhiimsan ee dunida markaas imikan ay dunida ka wada hadlayso halka waxaan ku bilaabi doonaa dhegeystayaal hooyo afartan sano jir ah safiya cabdi axmed caynaba oo dhegeysta dhankaasi somalilan maxay markaas ayadana dheheeda soo arkeen soo qabteen halkeena ku suganta imika inta arrimahaasi dhegeystayaal aan sii gudagelin am- aan ii soo qabta mid ka mid ah qaybta barnaamijka ka ah الله shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay imikan ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka communication authority ee dhammaan macaamiisha ka doonaysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsadin qof waliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin دنا بدل dhegeysi waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaas laga doonayaa inaad si habsami leh ugu hogaansato si aad ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimada loo xaqiijinaya ah in mararka qaar laga yaabo in qofku uu dembiga lasoo adeegsanaya macluumaadkaaga waqti ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun laba iyo labaatanka waxaa laga doonayaa in markaas aad ka digtoonaato kuwa kuugu yeeray inaad ka di- dabcan ku- ee- ee ku diiwaangeliyaan laftaada safaricom iska hubo iska ilaali shakhsiyaad ama cid waliba ha u dhibin tala- sharcigaaga iyo telefoonkaaga fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta laftaada oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow is- ee- ee si aan telefoonka lagaaga xirin waqtiga ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun laba iyo labaatanka dhageys u xaqi- xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaya macaamiisha ama ka doonaysa macaamiisha inay xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaarkooda haddii aadan xaqiijin macluumaadkaaga waxaad weyeysaa adeegyada muhiimka ee safaricom sida mpesa data bundle wicitaanka dhegeystayaal iyo sidoo kale fariimaha g- ee gaaban dhegeystayaal ama wax waliba oo markaasi shaqadaad ku qabsan karta simkaarkaaga intay taasi kugu dhicin dabcan maantaba xaqiiji macluumaadka lafta safaricom waxaa laga yaabaa waxaa markaas lagaaga baahanya keliya kaarka qaran ee aqoonsiga loo yaqaan idga ama baasaboorka teg maanta dukaanka kugu dhowey safaricom wakhtiga ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun laba iyo labaatanka ha sugin xilligaasi haddaba xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga dhegeysta sidoo kale adiga ay xaqiijin karaa macluumaadka simkaarkaaga waxaadna booqanaysaa shabakada w w w safaricom com account k y c safaricom simple transparent honest for you weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal bal iminkana dib ugu soo noqono arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxootiyada talaada weliba halkan si toos aad uga dhegeysataan waxaa lagu bilaabay subax dabaylo wato safiya cabdi axmed waxay markaasi ku- usoo kacday dhanka barta eh, biyaha ee markaasi nolosheeda biyo ay kaga raadin karto ama ay ku heli karayaan ama meelaha aaga aagga biyaha markaasi ka dhow iyadoo wadata dabcan jirgaama dabcan oo ay gacanta ku hayso wiilkeeda yar iyo sidoo kale wiil ay habar yar u tahay safiya waxaa ku cusub tahay halkan waa dabcan deegaada waa dabcan ceel- waa caynabo halkan iyadoo markaas ay kasoo qaxday gurigeedii ee ceel aal abaartii laba bilood ka hor waxay safar ku qaadatay lix maalmood iyada iyo ninka ay- iyada iyo ninkeeda oo toban iyo toban caruur ay sidatay waxayna markaas ugu dambeyntii de- ay degeen tuuladaas tuuladaasi sababtoo ah waxay markaasi soo bandhigtay hal shay oo ay u ooman yihiin ama ay sheegtay inay halkan u imaatay ayna ahayd oon ama biyo la-aan waqti dheer ma haysano biyo iyo roob ayaan markaas weynay waxaana markaas nafsadeenu la soo caran in halkaas aan ku baa intaysan kuna aanan ku baabiin inaan meelaha aagga halkan ka dhow inaan soo galno abaartu waxay dishay xoolahayni qaar baa halkan markaasi ku dhintay weliba aan soo kaxaysanay inta yar ee badbaaday hadda aad bay u liidataa waa tii ugu darneed ee aan markaas arko tan iyo labadii kun toddobiyo tobankii ayay tiri hooyo safiyo uma laabanayo halkaasi waa halka aan dhibaatada kala kulmay oo abaarta xoogan aan kala helay waxaa ka haray hadda ma jiraan oo inta yaroo xeyntaada arkaysa ma ahine Afar xi- waa afar xili oo isku xigta oo roobabka baaqdeen oo laga yaabo in markaasi sha- tii shanaad ay sahl- ay saadaalinayaan daba- dabayaaqada sanadkan labada kun labiyo labaatan waa sanad- sanadkan labada kun labiyo labaatanka ee Disi- diseembar ayaa saamaysay ama ku dhawaad labaatan milyan oo qof oo ku nool geeska afrika iyadoo malaayiin ay markaasi ku qasbadaan ay markaasi ku qasbanaadeen inay markaasi ka cararaan guryahooda iyagoo raadinaya cunno biyo iyo baad somalilan in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo qof ayaa u baahan biyo degdeg ah oo markaasi in loo sameeyo ama loo ceeldiro biyo la-aanta ayaa xudun markaas u ah dhibaatada ay imikan qaramada midoobay kaga hadlayso ee markaasi soomaaliya kusii badanaysa weliba dadka xoolodhaqatada miigaha ama miiga kasoo guurayo una soo gelaya meelaha markaasi barakacayaasha dabcan waxay hilmaameen baadka iyo sidoo kale cunaha ee markaas imikan laakiin hadda keliya afkooda wuxuu keliya markaasi ku noqnoqonaya mise ku celinayaan sidii ay biyo ku heli lahaayeen ilaahay dabi- dabcan ilaha dabiiciga ah ee biyaha nadiifiya ee sida markaasi ceelasha furnaa iyo sidoo kale biyada waa bay- ee dabcan baaliyada ayaa markaasi eh, sheegeen inay guriyeen inay gureen oo ay biyo la-aan halkaasi ka dhawa ceelashii biyaha ay markaasi ka dhaansan jireen waxaana sare u kacday qiimaha biyuhu meelaha qaar waxay masha sheegaysaa in ilaa iyo siddeetan iyo shan boqolkiiba ay markaasi sana awoodi karin qoysaskaasi inay biyaha iibsadaan qoysaska waxaa lagu qasbay inay wax ka- wa- in wax walba ay ka tegaan oo ay socod markaasi ku maraan maalmo iyo weliba toddobaadyo iyagoo markaasi raadinaya biyo ku biyo markaasi nafsadooda ay ku ku badbaadiyaan kuwa kale ayaa markaasi lagu qasbay inay markaasi cabaan biyo wasaqaysan ama nafsadooda ku qasbaysa inay biyo wasaqaysan oo waraha ama sidoo kale meelaha biyaha ay da- dabcan ay waa dabcan wadooyinka qaar biyaha daadsan ama biyaha markaasi intaasoo sano laga yaabaa in meel markaasi ay baraakada ay ku jiraan oo aan nafsifaynin inay qaarkood cabaan kuwaasoo xanuuno fara badan ay ka qaadaan dhegeystayaal waxay soo bandhigeen cu- cu- dabcan cudurada markaasi ka dhasha biyaha sida shubanka iyo sidoo kale daacuunka aaga ay safiyo weliba qoyskeeda degan waxaa markaasi ay leedahay riig markaasi ku shaqeeya cadceeda ah oo ay markaasi unisef ay ku rakibtay janaayo labada kun labiyo labaatanka sanadkan dhegeystayaal iyadoo ay maalgelinayso xafiiska usaid u s aid ee caawinta bini'aadanimada ama badbaadinta dhegeystayaal weelka riiga ah ayaa markaasi la filayaa inay markaasi ka faa'iidaystaan ku dhowaad saddex kun oo qoys oo halkaasi aaga kaaga dhow dhegeystayaal taasoo oo nolosheeda wax badan laga yaaba inay ka qabato kuna dabaraan waxay sheegtay in ceelkaasi sidoo kale la sifeynayo waxay sheegtay in ceelkaasi waqtigii kooban markaasi waxa xaafadaha qoys loo shubayo ama isbuuciba mararka qaar si biyaha usan oga dhammaanin safiya waxay markaasi ku laabanaysaa gurigeeda iyadoo wadata biyo jirgan ah oo ay markaasi ka heshay hay-adda usaid oo ay maalgelisay ceelbiyoodka cad- ee markaasi lagu soo saaray cadceeda ah ee unisef safiya waxay markaasi eh, ku laabanaysaa gurigeeda waxay sidoo kale sheegtay in usaid ay markaasi ay, eh, halka horan ay ka timid ay dib ugu laabanayso laakiin ay sheegtay dabcan la weydiiyey waxayna ku ti- tilmaamtay hooyo safiyo in halkaas aysan u soconin ilaa halka ay iska degayso aad ayaa markaas u walwalaa aad baa ugu walwalaa caruurteyda iyo weliba ay- ay goyaanka markaas imikan lasifka ama la je- dabcan la jiilka yihiin oo markaas ay kaga dambeeyaan markii loo sif- markii la fiiri bidhaan ahaan cunni yari la-aan iyo sidoo kale xanuuno fara badan ay abaarta u keensatay sida hooyo safiya ay ku sheegayso dad badan oo halkaasi jooga waa cayd oo waxba ma haystaan xoolahoodii oo dhan waxay markaasi ka- way ka dhammaadeen oo waxay cunaanna ma awoodaan waxay markaasi sheegi- ay sheegaysaa hawsafiyo inay keli ay ku qu- ay markaasi kuma ay ku ay dabcan ay ku nool yihiin taageerada markaasi qaramada midoobay hay-adda caruurta unisef iyo weliba hay-adda maraykanka laga leeyahay usaid safiya waxay sheegtay inay markaasi ku guuleysatay inay badbaadiso saddex meelood meel boqol iyo konton neef oo ari ah si kastaba haba ahaatee waxaa welwel leh roob da- da- markaasi aan da-in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay sheegaysa ah, dabcan waa labadii s- ay- ay- jeer oo markaasi la s- sheegay inay roob da-ayaan laakiin aan la da-in waxayna sheegtay inay taasi ku- tuulada ku reebeysay si roob ay u hesho oo halkaasi waxay ku sheegtay in caan ay ku tahay wakhtiga roobabka markay da-aan inay muddo markaas ay ku moodi jireen dhulalka qaar ayaa markaas isku mid ahayn caruurteyda ayaa markaas sheegtay in ariga ay dhammaan in markaas ay kaga fis- ah, dabcan caruurta ay sheegtay inay la soo baxsatay arigana halkaas ay kaga sotay qaarkoodna ay sheegtay in wadada ay kaga soo dhinteen halka in yarna ay la soo gaartay xerada markaas lasoo gaaray dhegeystayaal ama xerada ama kaamka ay la soo gashay Laakiin waxay kaloo ka walwalsan tahay carqaladaynta waxbarashada caruurteeda halkaas ay sheegtay in tuulo yar oo iskuulka ah ama dugsiyada waxaa loogu barayay caruurta laakiin halkan ay sheegayso in weli ilaa hadda markaas aysan helin goob wax ay ku bartaan caruurta caruurta ma haystaan dugsi oo waxay markaas ku barta wax ku bartaan waana isku mid bulshada martida loo yahay iyo weliba dadka barakacay ayay tiri markii hore waxaana u- markaas u u dhiiri jirnay caruurta ama caruurtan u dhiiri jirnay caruur dugsiyada magaalo yar oo markaas inoogu dhow oo halkaas ay waxbarasho u tegi jireen laakiin tan iyo markii aan halkan soo guur usoo guurnay bilooyin ka hor maana teg caruurta ma tegin dugsiyada waxaan u baahannahay in markaas la- dabcan la caawiyo xiliyadan abaaruhu jiraan si caruurtana sidoo kale waxa ayna ugu bartaan halkooda ay kasii bartaan ama kasii kala sii jaanqaadaan waxbarashada sida hooye safiyo cabdi axmed ay ku sheegayso dhegeystayaal
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسم حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن
waa hagaagul idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan iminka dhankaasi hagaarka waa ha- eh, dabcan waa xerada eh, barakacyaasha ee hagaarka baydhabo ee ku taala dabcan waa siday u qorantay qaramada midoobe qarane waxay ka bilaabay hagaarka i d p cam baydhabo waa xagarka dabcan u maleeyaa inay ka ula jeedaan xerada barakacyaasha ee xagarka ee baydhabo ma jirin wax intaasi ka badan oo aan markaas u qaban aan u qaban kara eh, dabcan saaladda waa sida ho- hooya- eh, hooyadaas markaasi ku sheegayso ma jirin wax intaasi ka badan aan aniga qaban karo ee ka ahayn salaada There was nothing more I could do for salaad ay leedahay markii horeba aad baan markaas u bukay safarkii halkan oo faadumo maxamed cumar hooyooyinka ayaa iminkan dhibaataysan dhegeystayaal wax warbixintan dhan laga diyaaranaya waa hooyooyinka soomaaliyeed oo abaaruhu dhibaatada ay ku keeneen dhegeystayaal oo kasoo barakaceen tuulooyinkii meelihii ay degnaayeen oo burwaaqada ay ku ahaayeen kadib roob la-aanta iyo sicir bararka iyo weliba abaarihii oo aada usii daba dheeraaday dhegeystayaal roobabkii oo aan imaanin iyadaa indhaheeda markaas ay ku wajahan yihiin dhegeystayaal wiil yar oo ay gacanta ku haysato oo ama wiil yara dhabtay ku haysto hooyada oo markaas aada wiil gaban ilmo yaroo markaas arkeeda jooga inankii sagaal bilood jiray ayaa jilba joogsatay صدري waa kii yaraa dabcan ay dhashay oo kadibna si toos ay markaas indhaha noogu eegtay ayuu leeyahay wiilka markaasi ee hooyada wareysanayay wuxuu u dhintay gaajo darteed sababtoo ah ma aanan haysanin cunto nagu filan oo cunugii yaraa gaajo aygaga dhintay leedahay الله aadamo iyo shan caruur oo ay markaas dhashay oo ku jirto sal- eh, dabcan s- een, t- waa dabcan eh, toban jir waxay markaas ay ka tegeen tuulada magaalada saddex to- waa dabcan toddobaad ka hor ay markaas magaalada soo galeen waxayna markaas ay saddex me- saddex maalmood oo ku- eh, ku dul socdeen baadiyaha cidlada ah iyagoo ay markaasi eh, eegayeen xilli roobaadka kale aan markaasi dayin dhegeystayaal kaas oo hal- haligay de- dabcan dhibaatadii xoolihii markaasi ka bad dabcan xoolihii dhammaan ka ka laayay hooyada markii ugu dambe markii ugu dambeyn gaareen baydhabo waxaan la siiyey meel bannaan oo taal xerada xagarka oo ay ku jiraan dad barakacyaal ah oo ay ka buuxaan ama ay buuxdhaafiyeen boqolaal qoys mid ka mid ah xeraha waa xeryo badan oo markaasi ku taadsan jiidka ah ee bu- waa dadka dhinaca bur- eh, dabcan jidka dhinaca qaybta jidka ah ayaa markaasi soo gala magaalada dinsoor sida ay sheegayaan من رب wuxuu dabcan halkan waxay hooyada ka faalloonaysaa wuxuu dhintay dabcan hooyada weli waxay dul taagan tahay qabriga wiilkeeda yar wuxuu dhintay maalintii xigtay ayay tiri gacmaheeda oo dabcan markay soo galeen gacmaheeda oo madaxa ka sa- dabcan s- saalax oo markaasi ka saaran قرير يحب biil yar oo markaasi ay haysatay uma murug uma murugoon karo isaga oo sababtoo ah waayo wuxuu leedahay waxuu u dhintay culigeeda gaajo oo laakiin wax kale umuusan dhiman ee madaxa markaas way jejeysanaysaa hooyada eegayso sida markaasi saalax uu kaga dhintay wiilkeeda eegaysaa qabrigay dultaagantahay waana xerada kaambiga dhegeysta albaydhabo ee xagarka markay soo gashay dhegeystayaal maa- maalinta k- kadib ayuu wiilkeeda ka geeriyooday faadum waxay markaasi dultaagan tahay qabriga wiilkeed saalaad waa salaad wuxuu ahaa wiil markaasi wanaagsan waxaana markaasi jeclaan lahaa inuusan dhimanin waa sida hooyada sheegayso ila waa hooyo wax dhashay faadum waxay markaasi dultaagan tahay qabriga wiilkeeda saalax wuxuuna ahaa wiil wanaagsan waxaanan jeclaan lahaa inuusan dhimanin daahir oo oo- da- dabcan daahir oo kow iyo toban jir ah wiilkeeda ugu weyn ayaa markaasi cag- ee dabcan cagihiisa ku dha- dabcan ku dhaqeeyey labadii gabdhood oo ka yaryarna maryama lix jir iyo sidoo kale Mi- milan waa dabcan milyana waa milyuun dabcan oo afar sano jir ah ayaa meel fog markaasi ka eegayaan walaalkood wejigooda yarya- waa dib- wejigooda ayaa aada u yaryaraaday waxba ma- dabcan waxba maysan galabsayn waxaa ka buuxaa jawaxan jahwareer iyo weliba aamusnaan yaabka leh oo aan markaas waxba aan ka- loo qaban karin fog xaaladda markaasi siday wax u eegayaan haddii wax markaasi la caddeeyey in salaad uu dhintay xanuun oo ay soo wajahday nafaqa darro owgiis baa u dhintay xaaladda ayaa ka dabcan aada u liidataa cuno la-aanta j- dabcan iyo jidhka oo markaasi tababar yari markaasi galay iyo sidoo kale intay wadada kusoo jireen oo u adkeysan waayey xaaladda markaasi adag ay kusoo mareen hooyada oo weysay wax markaasi afkeeda ay u saarto kadib maalintii xigtay ayaa markaasi biyo loo waraabiyey biyihii ayaa markaasi la sheegayaa inay dhibaato u keeneen tani waa masiibo laakiin faadumo iyo caruurteeda waxay markaasi ka mid yihiin hal milyan oo qoys oo soomaaliyeed oo ku nool masiibada cimilada markaasi keentay ee abaaruhu iyo colaadaha markaasi tobanaan sanana halkaasi ka socotay ama sana- sanado fara badan ee ka socotay oo ilaa mar- ilaa haddana markaasi aan ka xasilin wadanka soomaaliya meesha ay sheegtay hooye faadumo waxay markaasi ay ahayd kooxda markaasi ka dagaalantay wadanka soomaaliya inay gacanta ku haysay adkaysatana ama sidoo kale waysana gargaar sidoo kalena ku adkaatay in waaxda markaasi gargaarka u qaabilsan soomaaliya in du- ay gaaraan iyadoo markaas horaan cudurdaar ay ka sheegteen sida laga soo xigtay qaramada midoobay in ka badan toddoba milyan oo qof oo soomaaliya ku nool ayaa cunto yari markaasi aada u daran haysata unisef ayaa markaasi ku qiyaastay in nus milyuun caruur ah la filayo inay soo food saarto nafaqa dar- nafaqa xumi ba-an sanadkan dhegeystayaal labada kun labaiy labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka ay soo socoto waa isku mid dhammaan dabcan daras- darayska ah ee xaaladaha markaas imikan sida wax loo sida wax markaasi loo daraaseynayo
واسقي حياتي قرآن لله
xoolahaydii oo dhan way dhinteen ay leedahay ceelashu way qalaleen mana haysanno wax kale oo aan ahayn inaan markaas halkan u nimaano oo aan cunto u surraasanno ayay tiri faadumo abaartii hore aad bay u xumayd laakiin ugu yaraan xoolaheenni qaar ayaa markaas badbaaday waxaana haysanay wax aan markaasi ku noolaan lahayn laakiin tii sanadkan ayaa markaasi intiyara sii xaabisay binti xasan iyo sagal caruur waa- waa binti waa binti xasan ضمني sagaal caruur ah oo ay markaas dhashay ayaa sidoo kale soo badbaadsatay abaarta iyo weliba colaadda si ay markaas u gaaraan xeeraha barakacyaasha ee xagarka binti xasan waxay markaasi oo dhashay iyo sidoo kale waxay s- sheegaysaa in ay baydhabo ay noqotay mid ka mid ah waa baydhabo ay noqotay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ay ku nool yihiin dadka kasoo barakacay gobolada koonfur galbeed waxaana hal dabcan bowlayaasha u noqonaysa deegaanka ay sheegeen inay ugu yaraan boqol qof oo m- maalin weliba yimaadaan in ka badan afar boqol oo kaama barakacyaal ah oo halkaasi ka tirsan ka- ama ka tirsan baydhabo dhammaan hay-adaha biniaadnimada oo ay markaasi ku jiraan unisef iyo weliba hay-ada kale ee qaramada mi- ah, hay- waa hay-adaha kale ee qaramada midoobo waxay markaasi la shaqeynayaan xaaladda sidii wax looga qaban lahaa looguna badbaadin lahaa si deg deg ah ay soo cusboonaatay si looga hortago macluusha soo food saartay xaaladaha cakiran ay baydhabo iyo dadka markaasi barakacyaasha qaramada midoobey warbixinteeda ayaa halkaasi kasii ambaqaadi doona dhegeystayaal idinka dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid a dega qaybta barnaamijka ka ah waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom xilli weliba garab taagan macamiisha una soo bandhigta waxyaalihii ugu dambeeyay dhegeystayaal si ay ula jahan qaadaan shacabka kale dhegeystayaal mise macaamiisha kale dhegeystayaal gobolka waqooyibaray qayb markaasi ka noqo inaad la jahan qaado waxyaalaha markaasi dadka kale ay isticmaalayaan oo kana faa'iideen dhegeysta shirkadda waxay ku leedahay adeega tooniki waa ka faa'iideyso dhaqanaa ku noqda inaad mar weliba markaad ولبسم الله ليل qaraacayso staab four four four haasham xidig afar afar afar afar geys aad wax badan kala socon karta kalena wadaagi karta lana wadaagi karta asxaabta مجني يا رحمن dhegeyste maxaad sugaysaa imikan ka faa'iidaysood qaybta markaas adeega toonikiwa waana star four four four hash boqolkiiba dabcan imikan tilaabso boqolkiiba way tilaabsadeene applicationka sidoo kale soo dejiso imikan qabso telefoonkaada adigoo qaraaci kara xidig afar afar afar gees ama star four four four hash kana faa'iidayso waana shirkadda isgaarsiinta Saraf- safaricom dhegeystayaal waxaana kuleedahay minute deals ka faa'iidayso waxaad ka helaysa waxyaala fara badan wicitaankana xadidnayn oo soddon daqiiqo ah waana toban shilin keliya halka wicitaanka hal saac ay tahay labaatan shilin dhegeystayaal كريدو دبو دبو دقيقadaas waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa la xisaabinaya isla markaad iibsato ha hilmaamin oo la jahan qaad daqiiqadaha kaarka laba jibaarka ee loo yaqaano kireedho dhabo dhabo ayaad helaysaa markaad iibsato kaarka adigoo qaraaca xidig afar afar afar gees oo aad helaysa boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida waa kuwa ku hadla inta badanna hadla waa bulsho markaasi qoridda ay ku yarta marka dhegeysa shirkada safaricom waxay fursada kuu siinaysaa ay ku leedahay intaad hadli karta hadal oo dunida markaasi aad ma- qeybaha kale ee kenya la jahan qaada dhegeysta tusaale reerka xoolaha jooga ama miyiga la jooga dhegeystayaal waad la sheekaysan kartaa mise caruurta xitaa dadka miyiga u dhiibi kartaa si ay ula sheekaystaan wax badan ay uga fahmaan inkastoo lagu tilmaamo ilmaha miyiga jooga ama baadiyaha jooga inay ka fahm badan yihiin kuwa magaalka aayarkoo iibsa tunikiwa oo si aad ula sheekaysato dadka kale kala dharga dhegeystayaal waqti badan hadal saacad yar saacado badan hadal lacag yarna ku hadal dhegeystayaal ama qarash yar ku hadal safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal fariinta gaaban u dir asxaabtaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada si farxad aad ula qaybsato waqtigan oo kale waqtigii markaas cid weliba iska faa'iidaysan lahayd weliba kuwa qaraaba goyska rixin goyska qaraabadasan jecleen mar weliba ku marmarnasiinaya ama kuleeyihiin dabcan lacag iguma jirto telefoonka lacag la-aan ayay ahayd aan soo wici lahaa nila soo xiriiri lahaa تابك xitaa meel fog hadumaantay markaasi kaa jira dadkaada qaraabadaada waa muhiim inaad la xiriirto saaxiibaya حسنا raaxidig afar afar afar gees oo toban shilin ku shubo ama labaatan shilin ku shubo hal saac aad ku hadli karta dhegeystayaal oo sidoo kale sheekadan aad kala dhergi karaysaan kuwa markaas iyagana isdandoonaya isgadgaadaya kuwa meelaha eh, shukaansiga iyo weliba hasaabaha iyagana docda iskula jira ayagana fursadan dabcan way u taallaa oo cid laga tegay ma lahan iblaha ayagana carmalka ama garoobaha ayagana ma laga tegin oo sidoo doonan ay u shukaansan karaan qaar ay kuleeyihiin dabcan imikan lama joojinayo sidaan doonaa u sheekaysan doonaa sidaan sheeka u- sidaan dabcan sh- sidaan doonaa u kaftami karaa laakiin muhiim inaa markaasi saaxiibkaada dadkaada dadka adiga danta aad keliya wax walba kugu xiri karo inaad la sheekaysato iska hadal keliya ma ahan waxdana ku hadal sidoo kalena culammada xitaa way ku wici karaan sidoo doonaan iyagoo wacdi ku gudbin kara dhegeystayaal oo maanta hadday doonaan inay shay markaas ay gudbiyaan afar ruuxa qadka telefoonka soo gelin karaan kadibna u wacdin karaan ay leeyihiin sii gudbiya sii faafiya sii sheegareya يا رحمن oo dadka kale aan gaarsiina wacdiga dhegeystayaal oo cid laga tegay ma lahan safaricom bulshada waxay leedahay waa af markaasi wax iskugu gudbsay marka loo bandhigo qoraalada oo waxaan markaasi jecel lahay inaan meel iskugu nimano telefoonka ku wada hadalno wada sheekaysano wada kaftano dhegeystayaal haddaba adigoo gurigaada joogo ayaa cidaada gurigaada gambarkaada gaaban aad ku fadhido dadkaada la hadli karta safaricom dhegeysta fursadday ku siisay waxay ku leedahay subixi markaasoo kale dhaqana kuu noqotoba inaad marka hore tuunukiiba ka bilowdo xidig afar afar afar gees star four four four hash walidaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan dhammaanta iminkan aan halkaasi kasii ambaqaadna dhegeystayaal iyadoo aan weli ku guda jirno arrimaha iyo weliba sidaa baydhabo xaaladeeda ay tahay unisef iyo weliba howlwadeenada waxay markaasi iminkan kaydinayaan xarumaha caafimaad iyo weliba nafaqeynta cunooyinka أهل الله daawooyinka lagu daaway si looga hortago nafaqo xumada iyo weliba in lagu daaweeyo cudurada caadiga كتاب kordhinta dhiminta degdega ah iyo biyo nadi- iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo la- in markaasi la gaarsiiyo in si ay u cabaan dadka barakacyaasha ay ku- ku sugan baydhabo saamaynta ololaha tallaalka iyo qiimeynta nafaqeynta ee cudurada xeryaha iyo soo saarista barnaamijka cusub ee waxbarasho ee xaaladaha degdega ah si cudurada markaasi caruurta loo siiyo meel ay wax markaasi ku bartaan kana go-an hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta unisef unisef waxay markaasi sidoo kale ka shaqeynaysaa ka hortegidda iyo weliba ka jawaabista kiisaska xadgudubyada ku salaysan jinsiga g b v iyo weliba in ka ila- laga laga ilaaliyo caruurta xadgudubka iyo waxyaalada marka iyadoo loo marayo saameynta telefoonka afar iyo labaatanka saac la- lalajoogooda iyo weliba kormeerayaasha caalamiga inay markaasi tilaabo xoogan ka qaadaan dhibaatada kuwa kula kaca ku salaysan jinsiga kuwa xiriyooyinka quxu- kuwa markaas xiriyooyinka ama barakacyaasha ku sugan ee baydhabo waxay markaasi in ay sheegayaan in dhibaatada iyo murugada ay ku jiraan in murugo kale lasu- la- la dulsaari karin dadka xaalkaasi ku dhaqan dhegaystayaal iyadoo kufsida qaar xeriyooyinka ay ka dhacaan mase goobaha barakacyaasha tan waa ku- waxay ku jirtaa xarun markaas u gudbin iyo weliba daaweyn lagu talagalay dhibaatooyinka ee ceebla one shop center ama ceebla one stop center oo markaas ku tala isbitaalka gobolka bay
رحمن يا رحمن بمجني يا رحمن اصبر كوي ما يدوشو نبني ما يوسد weli baahiyada way sii kordhayaan oo ay soo tiro badanayaan sida hay-adda qaramada midoobe unisef ay ku sheegaysa caruurta u qaabilsan hay-adaha maxalliga ah iyo sidoo ka- i- iyadoo tirada ay sii kordhayso maalinta maa- maalinba maalinta kasii dambeyso waxay ka digayaan in loo baahan yahay in wax badan la qabto in- iyo in ay u baahan yihiin dhaqaale badan si loo hortago musiibooyinka si looga hortago musiibooyinka dhegaysan inagoo daaweynayna waxaa yimid qoys cusub oo gaari dameer ah ay ku raran yihiin alaabtoodii yaraa haweenka iyo weliba caruurta oo markaasi ku daalay socodka dheeraa oo ay soo socdeen meesha aan caadiga ahayn ama meelo fara badan oo ka yimaadeen oo ay ka buuxeen teendhooyin liin iyo dabcan caa waa dabcan liin iyo weliba waxaa ka buuxeen liin ayaa ka buuxin leeyahay dabcan halkaas oo ay ku dhisi doon dabcan waxaa waa dabcan waxaa loola jeedaa raalli ahaade waxaa markaas la sheegaya in ay ku wataan dabcan ay gu- wararka ay ku wataan halkaas ay ku dhisi ay rabeen inay ku dhisaan meel ay degaan oo keliya ee ka agdhow tu- tuulooyinka ama ka agdhow beelaha xaafadaha dhegeysta sida warbixinta qaramada midoobe unisef ay ku sheegaysa kuna tilmaamaysa dhegeystayaal waxay wateen aagabkii guriga oo markaas oo guriga ay ay kusoo rarteen magaariga dameerka laakiin waxay markaas nasiib darro noqotay in ay caruurtii meel laga saara la waayey halkaas oo ay ku adkaatayba in caruurta iyo sidoo kale hooyada iyo aabaha ay dhammaan dabarucleynayeen dameerka dhegeystayaal maalin kasta in ka badan ilaa boqol qof oo ayaa yimaadaan iyagoo markaas raadsanaya cunno iyo hooyba oo ka- markaas ka dhiga xerada ee guri dabcan ka dhiganaya xe- xeryada ama barakacyaasha gurigooda maalin kasta in ka badan ilaa iyo boqol qof ayaa yimaadaan iyagoo markaas raadsanaya cunto iyo hooy sida xe- xeramada sida qaramada midoobe ku sheegayso faaduma Eh, dabcan ayna markaasi kulankan eh, isla kulmeen binti xasan iyo sagaal caruur oo ay ku dhashay weliba barakac iyadoo kalena eh, baydhabo ay halkaasi ku wada kulmeen ayagoo markaasi wada gaajaysan dhigiisa sida sheekada ay marka horeba aan kaga soo faalloonay adama aynu markaasi ka raacnay banaanka xerada kaba cag ka- kaba caag ah oo ay oo markaasi oo dhibaat waa dabcan kaba yaroo caag ah ay qabto hooyada sida xitaa sawirka markaasi ka muuqato
يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو املي لله waa dhibaatada dhegeysa dadka barakacyaasha iminkan ay ku sugan yihiin xerooyinka qaxooti waa xerooyinka markaasi dhankaasi baydhabo oo dhibaatada ugu baan iminkan ay haysato kuna hadlayaan xaaladda cakaran dhegeystayaal oo noqotay mid iminkan ay doonayaan in wax badan laga qabto lagana bedelo maciishada dhegeystayaal caruurta ay haysato ama sidoo kale dadka barakacayaasha dhegeystayaal ee nolosha ku adkaatay sida qarbixinta qaramada midoobey imikan ee kaga hadlaysa in markaasi maalin weliba ay caruur halkaasi ku dhintaan halka dadka weli markaasi ay soo barakacayaan in imaanayaan dhegeystayaal xerooyinka kala duwan ama dad meelaha markaasi barakacayaasha sida muqdisho iyo sidoo kale barakacyaasha baydhabo dhegeystayaal iyo sidoo kale gedo qeybaheeda markaasi kala duwan weli dadka markaasi waxay aamin layiin dhibaatada markaasi ku habsatay inay markii xoolahooda ay ka dhammaadeen dhegeystayaal
لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان weli dhibaatada waxay sii noqonaysaa mid sii daba dheeraanaysa dhegeystayaal iyadoo u badan yihiin sida warbixinta imikan ay ku sheegayso hooyooyinka iyo weliba caruur badan inta warbixinta markaasi la diyaarinaya waxay ka hadlaan hooyo hooyo hooyo hooyo caruur wadato sida hadda warbixin kale oo soo socota aad ku maqli doontaan dhegeystayaal oo waxay noqdeenba hooyooyinkii in imikan ay ka cararayaan ama ay noqdeen inay soo cararaan una soo cararaan meel nafsadooda ay ku badbaadin karaan dhegeystayaal nolosha markaasi adkaatay xaaladda oo cariiri markaasi ku noqotay iyo sidoo kale meelaha qaar ee qaramada midoobey sheegaysa in xitaa lasan geli karin ay markaasi maamulaan kooxda halkaasi ka dagaalantay dhegeystayaal oo dadka markaasi ku qasbanaaday ama inay caruurtooda halkaasi ku dhidhintaan dhegeystayaal ay sheegeen in loo ogoleen gacan kale inay wax markaasi quutaan sahra jaamac waa hooyo haysata afar hablood iyo afar wiil dhegeystayaal waa sideed dhegeystayaal afar gabdhood iyo sidoo kale afar wiil ayaad kala haysataa hooyo sahra jaamac waxay ninkeeda ku kala ku kala nool yihiin biyo cade biyo cade dhegeystayaal oo ah meel degaan saxara ah fog oo markaasi ku yaala degmada eyl ee gobolka nugaal ee soomaaliya ilaa iyo boqol iyo siddeetan qoys oo ku dhowaad kun qof ayaa ku nool deegaanka biyo cade kuwaas oo u baahan ama u badan xoolo dhaqato oo xoolo markaasi xoola beelay abaartii hadda jirta dhegeysa laakiin qaar badan ayaa baahi markaas u qaba abaartan ka hor intaynan markaasi bilaaban waxay si ba-an u saamaysay abaartii labada kun iyo toddoba iyo tobankii oonan si buuxda markaas uga soo kabanin dhegeysa sida qaramada sida markaas hooyada ay ku sheegayso kana xig laguna soo xignaysa hay-adda qaramada midoobe ee u i m ta waxaana hooyada sheegaysaa in intii yareed ee xoolaha markaasi haysteenna ay sii xaluufisay abaarta hadda jira taagan ay markaasi ay ka maramadowdahay ama sidoo kale ay ka faramadowdahay aysan hayin xitaa hal yar oo ay caysaan ah sida warbixinta ay ku qorayso dad badan oo markaasi ku nool biyo cadde ayaa ka mid yaha deegaano kale si ay biyo iyo weliba cunno u raadsadaan sida saharo iyo qoyskeeda waxay tiri abaartan waa mid aada u xun oo naxdin leh nagu abuurtay marka loo eego abaarihii hore oo ayna soo maray kuwaas oo adkaa ama sidoo kale u muuqatayba kuwa sii adkaa laakiin tani waa mid laga sheekeyn doono oo maskaxdeeda ka bixi doonin sida hooye sahro ay ku sheegayso waa markii ugu horreysay ee aan xoolahayga oo dhan waayo oo aan markaasi noqdo inaan ka soo barakaco tuuladii in imaado meel kale oo tuulo ah oo ama barakacan usoo raadsado si aan u helo ama caruurtaan ula soo cararo biyo iyo cunno aan usoo raadsado dhegeysta guud ahaan nugaal dad badan oo xoolo dhaqata oo ay waxay markaas waxay waxay wax u noloshooda ku tirsan tahay iyo helista cunnada iyo biyo ku filan maamulka deegaanka weliba bini-aadinimada ayaa safka hore kaga jiraan wax ka qabashada dhibaatada iyadoo loo adeegsanayo agabka yar ee la helo oo markaasi lagu qudinayo laguna badbaadinayo caruurta iyo hooyaday dhallaanka idaha samafalka sida himilo organisation for development h o d ayaa biyo caddeey ku fulinaysaa mashaariic lagu ilaalinayo nolosha si ay uga qayb qaataan yareynta dhibaatooyinka abaaruhu ku helelayay bulshada deegaankaasi howlaha h o d ama himilo organisation development waxay markaasi lagu maalgelinayaa sanduuqa biniaadinimada soomaaliya s h f sahar iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin waa boqol soddon iyo qoys oo la qiimeeyey inagu yihiin waxayna h o d ka helayaan lacag cadaan ah oo saddex bilood oo dhan ilaa iyo siddeetan lacagta doolarka maraykanka wax ku qabsanayaan muddada yaro kooban sida laga soo xigtay waa howlwadanayaasha aagga waxay wax badan weli markaas looma baahan loo baahan yahay iyadoo markaas sheegay in wax wax badan weli loo baahan yahay in la sameeyo si looga hortago saameynta abaarta laakiin wejiga lacagta cadaanka ah hore ayaa ah si wa- sii wadi doonta inay door muhiim ah ay ka qaataan yareynta nugulaanshuhu iyadoo sina- siinayso dadka dhibaatada saameysay ay sidoo kale u noqdaan kuwa markaasi u- u- u dibacsanaan kara wax ku iibsashada sidoo kalena heli kara in ay wax kusoo gataan meelaha aaga dukaamada kaga dahara waxay tiri waxaan ku dhibaatooday sidii aan u- dabcan u gaari lahaa ama sidoo u quudin lahaa caruurteyda laakiin hadda lacag bila ah ayaan awood u leeyahay inaan cunno ugu sii iibiyo oo aan markaasi ku caawiyay sidii ay iskuullada u aadi lahaayeen ma ah wax badan laakiin waxaan awoodnaa inaan helno wax aan markaas u baahannahay wakhtiga soo socdo ma jiilka dambe
والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته kaalamada lacageed ee kasokow h o d waxay markaas bulshada siisay taageero biyo dhaamin ah tan iyo bishii febraayo iyada oo qoys waliba la siin jiray ilaa iyo afartan iyo shan liitar oo biyo ah toddobaadkii iyadoo guud ahaan dalka soomaaliya ay ka jirto xaalad biyo la-aan oo ay ku jirto gobolka nugaal oo ay taageerayaan waxayna noqotay midka noloshu kusoo noolaan ee markaasi ku noolanayaan qoysas badan oo ku dhan ku dhaqan deegaankaasi sidoo kalena ka imaaday meelaha fogfog ee baadiyaha ama tuulooyinka dhegeyster una soo gaaray ail district dhegeyster
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا imikana xaaladda adag ee soomaaliya waxay markaas noqonaysaa mid dhammaan dadkay usoo wada jeesteen si wax looga qaban lahaa loogana badbaadin lahaa dhibaatooyinka ay weliba caruurta haysata dhegeystayaal ee qaramada midoobey imikan ka hadlayso waxaas dhibaatada markaas imikan saa- eh, sida saadaasha ah ee kaga hadlayso warbixinta lasoo ar- lasoo aruuriyay ama xogta lasoo aruuriyay in imikan hooyada iyo dhallaanka iyo caruurta ay aada ugu dhibaataysan yihiin laguna sheegaya in boqolkiiba toddobaatan dhegeystayaal ee hooyo ay tahay ama hooyo cunugeeda badato ama hooyo caruurteeda la soo carartay ay tahay dhegeystayaal ayna ku dhibaataysan yihiin kaamamka babarakacayaasha dhegeystayaal ama meelaha loo yaqaan i d bska warbixin ee qaramada midoobey mar kale soo saartay waxay markaasi ku sheegaysaa in caruurta dhibaato kale ay haysato hor leh taasoo keeni karto in culeysada markaas ay sii laba jibaarmaan siina bataan dhegeystayaal oo ay ku noqonayso inay markaas ay dul- us- dabcan qaramada midoobe u dulqaan weyso unisef waxay markaas imikan tilmaamaysaa unisef imikan waxay raadinaysaa unisef imikan waxay markaas doonaysaa inay isla kaashato hay-adaha qaramada midoobey ee caalamka in markaas wax badan ay ka qabtaan sidoo kale loo soo kordhiyay lacagaha loogu talagalay caruurta si waxbarasho iyo weliba loogu qudiy looguna nafaqeeyay dhegeysan waxaa isku darsatay caruurta nafaqa xumi iyo sidoo kale waxbarasho la-aan iyadoo markaas sheegayso inay tahay mid imikan caruurta wejiyadooda si laga dheehan karo ama sida sawirada dhabarada dhegeystayaal haddii aad arki lahayd sawirada lasoo qaadayo in cidli markaas indhaheedaasan siin lahayn dhegeystayaal la arkayo ilmo yaryar oo jiifo oo madaxa ka weynaada dhegeystayaal sidoo kalena lafihii soo baxay mise ama feeraha soo baxay waxaa arkaysaa ilmihii markaasi laguhii aada u soo guteen waxaa arkaysaa ilmihii oo gacmihii markaasi baaba ay keliya lafaha soo baxeen waxaa arkaysaa cunugoo markaasi xabadka ka weynaaday dhegeyste ama ka bi- dacm- xabadka biyo ka galeen sida warbixinta qaramada midoobay unisef ay sheegayso waxayna markaasi ku sheegaysaa abaarta halkaasi ka dhacday ma ku dhufatay wadanka guud ahaan geyiga soomaaliya iyo sidoo kale dhankaasi eh, etoobiya iyo sidoo kale qeybo ka mid ah kenya ayaa hadda tilmaamaysa in xoolaha ay dhammaan ka wada dhammaadeen dadkina ku noqotay infajac iyo sidoo kale noqdeen in caruurtooda imikan ay la soo galaan xerooyinka barakacyaasha قلبي inkastoo uu ji- dabcan ay haddana caaladda ay arag tahay ay adag tahay haddaba cabdulaahi waa kow iyo toban sano jir waxa uu kaba dabcan kaba casre ee ka ahaa magaalada baydhabo ama kabacaseeye dhegeysa raalli ahaade waxaa loo yaqaana kabacaseeye ama shu- waa shu china waa kabacaseeye waxaa loo yaqaana dhegeysa ayuu ka ahaa magaalada baydhabo ee ismaamulka koonfur galbeed waxa uu qoyskiisa kula nool yahay xerada markaasi barakacyaasha ee baydhabo oo ka mid ah ee wuxuu ka mid yihiin ilaa iyo shan boqol toddoba iyo toban goobood oo barakacyaal ah oo ku yaala baydhabo subax kasta markuu caruurta kale ee kaamka aadaan dugsiyada cabdulaahi wuxuu xiriiri jiray jiray ama sidoo kale xaadiri jiray galab xaadirin jiray qalabkiisa kabaha dhalaaliya ama kabaha caseeya aad goobaha markaas shaqada dadka ay tegayaan ama goobaha markaas laiskugu imaado ayuu kabaha markaas dadka ugu casin jiray waxay ahayd mus- dabcan mas-uuliyadda inuu guriga u keeno cuno waa wiil yar oo aada u yar koob iyo toban sano jir ah laga yaabaa in hooyada ay soo dirtay ay markaas usoo iibisay baalash usoo iibsay raangii kabaha lagu casinayay ayna u sheegtay inay markaas ilmaha yar ay haysato hooyadaasi sidii usoo qoodin lahaa uu suuqa u gala asaga si wanaag n g o-yada dabcan ayaa markaas waxbarashada remiiga iyo horumarinta beeraha ee rido loo yaqaana dhegeystayaal ama rido ayaa u istaagtay si ay markaas u- dabcan u daabulaan baahida ama u daboolaan baahida waxbarashada ee caruurta ee goobaha waxbara- oo goobaha barakacayaasha iyadoo markaas ay taageerayso sanduuqa biniaadanimada ee soomaaliya s h f redo waxay markaas caawinaysaa ilaa iyo shan iyo toban dugsi toban dugsi oo dadweyne oo ku markaas ku yaala bay warbar- waa- wuxuu ku yaalaa bardal waa- wuxuu ku yaalaa bardaale waa bardaale ayuu ku yaalaa xudur iyo weliba awdiin waa xudur iyo sidoo kale awdhig leh iyo shan dugsi oo ku gaar ah oo ku yaala goobaha barakacayaasha taageerada rido waxay markaas awood u siinaysaa dugsiyada inay sii haystaan shan kun boqol sagaashan arday laba kun lix boqol toddobaatan iyo lix wiil laba kun shan boqol afar iyo toban hablood oo ay markaas diiwaangeliyeen siddeed iyo toban arday oo cusub oo markaas ka socda beel- beelaha laga tirada badan yahay oo ay ku jiro uu ku jiro cabdulaahi hadda oo arday ka ah dugsiga mayd waa wuxuu arday ka yahay dugsiga maydhato oo barakacyaasha ku jiraan cabdulaahi ayaa yidhi weligay ma doonayo inaan dib ugu laabto kabaha dhalaalinta ama- ama shuushayna ama kabaha markaasi inaan caseeyo waxaan dareemay xumaan inaan arko caruur kale oo aadaya iskuul laakiin ma jirin wax aanan samayn karo ilan hooyo waxaan uga soo tegay ilmo yar dabcan waa cunug yar waxaa saa u fikiraya u hadlaya waa cunug yar oo koob iyo toban jir ah wuxuu leeyahy bal maqal hooyo ilmo yar ayay haysataa afar wiil ayaan nahay ma- dabcan laba wiil ayaan nahay iyo laba gabdhood aniga ayaa u weyn ayuu leeyahy hooyo ma haysato hooyo cunug yar ayay haysataa hadda ayay dhashay ama umul wuxuu leeyahy wax kale ma haysano hooyo habeenkii gaajo ay ku seexataa anigana waxaa markaas ku qasbanaaday in aan wax usoo radiyo cunug yaraa wuxuu sheegay in markaas lacag uu kas u keeno hooyo kadibna uu raashin ugu soo iibiya wuxuu markaas imaanayaa gelinka dambe wuxuu maqribkii tegayaa guriga isagoo raashin u wado hooyo ugu yaraan waxaa markaas uu sheegay inay markaas quudka maalintii hadduu helo oo hooyo laga shaafin karo in markaas waxbarashadiisa ay markaas u sii wadanayo wiilka yar wuxuu leeyahay waxaan aada uga xumaadaa markaan arkay wiil da-dayda ah oo iskuul aadayo waxaan markaasi dareemaa xanuun jarirco ugu yaraan qoraalka uu markaasi ku jilicsan yahay dabcan markaad fiiriso oo qofka kabaha cadseynayo iyo sida markaasi maskaxdiisa cunugaas yar ay tahay kaftan igama aha wuxuu leeyahay kaftan igama aha isagoo markaasi gacmihiisa ku qiranayo nabarada markaasi ka haysata mase nabada- naba- waa nabarada markaasi kasoo gaaray intuu hawshan yar uu ku- uu ku guda jiray iyo tan markay soo galeen barakacyaasha iyadoo la kaashanayso hogaamiyaasha bulshada rido waa hay-adda waxay markaas awooday inay xubnaha bulshada ay ka ka wacyigeliyaan muhiimadda ay u leedahay inay caruurtooda u diraan dugsiyada ololaha dib u noolashada dabcan waa dabcan in markaas dib loo soo nooleeyo dugsiyada caruurta kasokow redo waxay siin jirtay cunno qalalan biyo nadiif ah iyo sidoo kale qalab waxbarasho oo caruurta markaas bil kasta loogu talagalay الرحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي maamulaha may- bay- waa maamulaha maydheeto maydheeto dhegeystayaal xasan maxamed aadan ayaa sharaxay dugsiyada barakacyaasha waxayna badbaadiyeen nolosha caruur badan mustaqbalkooda ma ahan mid la hubo ولحفظ waana sida oo ay markaas u nuglaadeen dugsiya waa xadgudubyada iyo weliba eh, dhibaatada eh, xanuunka fara badan ay kagala soo kala dhaxleen dhegeystayaal inta abaarahu ku jireen waxaa markaas la sheegay in qaabkooda ama badinkooda aysan weligood dugsiyada arkin waxay markaas ahaayeen in caruurta la raacsan jirin xoolaha dadka miyiga waxay sidoo kale ahaayeen dad markaas ka warqabin goobta waxbarashada balse wuxuu sheegay in iminka laiskugu daray iskuulada iyo sidoo kale dugsiyada qur-aanka in wax badan ay markaas ay ka fahmaan laakiin hadda dugsiyada bay mala- dabcan waxay markaas noqon doontaa meelaha markaas caruur tiro badan ay kasoo baxaan wax badana fahasan waxna akhrin kara waxna qori kara iyadoo adeegsanaya howlwada- waa howlwada- waa howlwadanada ee fulinta s h f waxay markaas mudnaanta siinaysaa mustaqbalka caruurta yaryar iyadoo loo marayo wax- waa dabcan waxqaba- wax ka qabashada ee kala duwan in sidii loogu taageero caruurta waxbarashadooda bixinta helitaanka waxbarashada tayo leh ma aha oo keliya xuquuq markaas uu qofka lagu qasbay balse waa xuquuq balse uu leeyahay ilmaha kasta oo soomaaliya joogo in wax la baro sidoo kale uu sheegayo in ay kaalinta waalidka uu ka qaadan karo iyo weliba hogaamiyaasha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan weli dhegeystayaal hanaga dheeraana hanaga fogaana arrimaha xaaladaha biniaadinimadan ka hadli doona dheg ama ka hadlayna iyadoo yemen iyo sidoo kale wada- wadamada kale ee carabta iyo wadamo kale markaasaan aadi doona dhegeysta laakiin imikan dhegeyste waxaa kuusoo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah shirkada isgaarsiinta safaricom waxay ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka communication authority iyo dhammaan macaamiisha ka doonaysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo macluumaadkiisa isleeyihiin dhegeysi waa amar ka soo baxay dowladda waxaana lagaa doonayaa inaad si habsami leh ugu hogaansato si aad ugu sirraaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinayaa in mararka qaar laga yaabo in qofku dembiga lasoo adeegsanayo macluumaadkaaga waqtiga ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka waxaa laga doonayaa in ka- aad ka digtoonaato kuwa kugu yeerayo inay ku diiwaangeliso mise ku diiwaangeliyaan telefoonkaaga oo iska fogeeyo oo jac iska dheh dhegeystayaal keliya waxaa kuu diiwaangelinaya goobaha agentka ama goobaha markaasi diilaska ah ama sidoo kale waxaa kuu diiwaangelin karaan dhegeystayaal xarumaha shirkada weyn ee safaricom mise xarunteeda dhexe ama qeybta markaasi internetka www safaricom waa www safaricom com account k y c ayaa halkaasi kaga buuxsan kartaa fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga maanta dukaanka kugu dhow gaar si telefoonka lagaaga xirin waqti ugu dambeeyo shan iyo tobanka oktoobar dhegeystayaal maalmo kaliya kasoo hadhay dhegeystay xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaya in macaamiisha ay xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaarkooda haddii aadan xaqiijinin macluumaadkaaga waxaad way- waxaad waayeysaa adeega muhiimka ee safaricom sida empesa data bundle wicitaanka iyo sidoo kale fariinta waxa lamidka inta taasi kugu dhicin maanta waxaa qiiji macluumaadka laftaada safaricom waxaa lagaga baahan yahay keliya kaarkaada qaran ee aqoonsiga loo yaqaano idga mise baasaboorka teg maanta dukaanka kuugu dhowey safaricom waqti ugu dambeeyo shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka ha sugin xiligaasi hadda xaqiiji diiwaangelinta simkaarka dhegeysta sidoo kale adiga ayaa xaqiijin karaa macluumaadka simkaarkaaga waxaadna booqanaysa shabakada www safaricom com account k y c safaricom simple transparent honest for you
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو املي لله ولحفظ كتاب hagaag من أول بسم الله idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan yuusuf bakad ayaa linila socodsiinaya dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada adigana aad ku mahadsan tahay dhegeystayaal inkastoo dad fara badan ay danayaan arrimaha gargaarka kasoo kale xigan hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda arrimaha caruurta ama hay-adda markaas unicef hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda qaxootiyada unhn c r hay-adaha dhammaan maxalliga ah ee ka howlgala wadanka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka imikan dhankaas etoobiya iyo aad dhegeystayaal etoobiya in etoobiya asxaabteenna bini-aadinimada ee halkaasi jooga waxaa noo sheeg waxay noo sheegeen inay markaasi ku faraxsan yihiin inay shaqaalahooda eh, ka guuraan tigree inay dib u bilowdaan mar kale عن جبريل من رب Waxaa sidaas yiri dhigay shaqaalaha si nabad markaas gelyo ah oo wadada markaas loogu soo lo- loo soo mariyo can- waad- in markaas shaqaalaha ay can- dabcan ama loo mariyo canfarta oo kuwa kalena dhowaan ayaa markaas loo rari doonaa Dhaqa- dabcan dhanka dhaqa- dhaqaaqyada ee hakadkii la geliyey afar iyo labaatankii agoosto dhegeysta waa dabcan afar iyo- waa afar iyo labaatankii bishii agoosto ee bilihii aynu soo dhaafnay الرحمن يا رحمن waana soo dhoweynaynaa horumarka يا waxaa sidoo kale u baaqaynaa in markaas dib loo soo bilaabo dulqaadka sad- saadka ee markaasna badbaadinta weliba dulmadyada adeega hawada ee qaramada midoobay unhas dulmadyada unhas ayaa hakad ku jiray tan iyo afar iyo tobank shan iyo labaatanki agoosto iyadoo hakaya gaadiidka saadka iyo weliba lacagta cadaanka ee markaas gobolka tigre loogu talagalay taasoo dowladda markaasi ka dhaqaaqi weysay ee ra-iisul wasaare abiy axmed dhanka kale xaaladda deegaanada waqooyiga dalka ayaa weli mar ah mid markaasi hoggaansanayn oo weli sii socoto khatarada iyo weliba barakiciinta dadka waxaa lagu qiyaastay in dagaalada ay ku barakaceen boqolaal kun oo isku- isku- isku- iskugu jira rag haween iyo caruur kuwaas oo ka dhacay ge- qayb ka mid ah gobolada tigrey xanfarta weliba muxaarada wuxuuna saameyn ku yeeshay ama ku yeelanaya nolosha iyo weliba nolosha maala- malaayiinta qof oo markaasi ku nool deegaanada ay coladuhu saameeyeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka tigrey iyo weliba deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka amxaarada iyo weliba canfarta ayaa ah mid markaas aan weli la gaari- la- la ga- la gaari karin ama la geli karin dagaalo la sheegayo in ay soo si- ay- ay socdaan taasoo caqabad ku ah in gargaar bini-aadinimo loo fidiyo dadka bi- dhibaataysan oo ay ku jiraan kumanaan barakayaal inkastoo ay jiraan walaacyo xagga amniga xanibaada ge- dabcan gelitaanka iyo weliba ila- ilala-aanta ama s- dabcan wararka halkaasi ka imaanaya sheegaya in dhibaato asxaabteedu waxay sii wadaan wax ka qabashada meelaha aan weli aan ka la heli karin saddex gobol ayaa markaasi ka mid ah oo ah gobolka etoobiya ka tirsan ay adag tahay oo dhibaato xoogan oo goosgoos ah ee dhibaatada ay ka dhacayaan ama colaado goosgoos ah sida ay warbixinta ku sheegayso tigrey kaydka biniaadinimada ay had- ee hadhay waa la qaybin doonaa iyo in la bixiyo adeegyada asaasiga ah si dadka dhammaan tabarta yar loo gaarsiiyo ilaa iyo sebtembar lix iyo labaatankii kaydkii soddon iyo labaatan ruuqaha caafimaadka ah oo wareegay iyo weliba eh, nafaqeynta ayaa markaasi ka howlgalay konton iyo sideed xarumo oo caafimaad iyo weliba goobo barakaca oo gobolka dhowr sahaay oo muhiim ah oo ay markaasi ku jireen teendhooyin go- gogosha lagu seexdo xirmooyinka duumada iyo weliba xi- jir- ji- jiranganka biyaha oo ay markaas lagu qeybiyo aaga waqooyiga galbeed ee tigrey ayaa hadda markaasi sheegaysa in si fudud in si markaas adag ay ku gaartay kadib wadahadallo iyo sidoo kale dhexgalka ama weerarka markaasi ay ku qaadayaan ciidamada ama isku dhexgalka dhibaatada ay ku keenayeen dhegeystayaal ciidamada halkaasi isku hayaan ee kuwa tigrey iyo kuwa ciidamada dowladda federaalk etoobiya amxaarada iyo canfarta dadka cusub ayaa dadka ku cusub ku barakacay deegaanada ayaa waxaa markaasi lagu caawinaya cunto biyo hoy deg deg ah iyo agabyo kale oo sidoo kalena adeega caafimaadka qayb in markaasi ka tahay in lagu bad qa- lagu bad ilaalinayo laguna hu- laguna hubinayo caafimaadkooda mid tayeysan لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان isku duwaha howlaha biniaadanimada ee dalka ukraine denius brown ayaa booqday magaalada jida hore ee Mikli- waa mikolokiev ee koonfurta dalkaasi ruushka raalli ahada koonfurka waddanka ukraine waxaad arki doontaa wararkii ugu dambeeyey ee war- dabcan weer- weerarada saameeyey dadka rayidka ee dhowr maalmood ee lasoo dhaafay ee mikhailoveyv ee soddon kilomitir oo keliya u jirta caad- dabcan deegaanada uu ruushka ka maamulo ee gobolka ee karosensk ee deriska la isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ayaa la kulmay dad ay noloshoodu burburisay duulaanka ruushka iyo weliba hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya sidii ay u taageeri lahaayeen كم iyadoo ay welinayaan wakiilo ka socda hay-adda qaramada midoobey ee ka shaqeeya gurmadka biniaadanimada waxay sidoo kale la kulantay mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol waxayna u- uu u kurgalashay halkay yimaadeen qeybtii ugu horeysay sideed iyo labaatan baabuur oo dheeraad ah oo is- oo sidaysahay gargaar oo ay bixisay qaramada midoobe booqashadeeda ayaa markaasi kusoo beegantay iyadoo dadka ku nool Miklo- Miklo- waa Mika- Mik- micholoiv ay wajahayaan dhibaato biniaadinimo oo daran dagaalka wuxuu markaasi burburay shabakadii biyaha taasoo ku- eh, markaasi ka degtay ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo qof oo markaasi ku haray magaalada in oomala- oomana ay ka dhigtay magaalada kale bar dadkii ku noolaa dagaalka ama dabcan ka hor intay maalin weliba ay la halgamaan helista biyo iyo weliba ca- biyo ay ca- cabaan oo ay ku adag tahay kadib markii ciidamada ruushka oo doodadkii- ah, dabcan uu- oo xilfaha u qaaday goobaha biyaha ay ka cabaan kuna ooman dad aada u tiro badan wadankaasi ukraine madaxaan gobolka magleef dabcan eh, b- eh, burburka ballaaran ee kaabayaasha rayidka oo ama kaabayaasha dhanka dhaqaalaha waxay ku jiraan guryaha dugsiyada iyo weliba xarumaha caafimaadka ay nolosha markaasi ka dhigtay mid adag boqolaal kun oo qof imikan meel cirab jaan dhigan ay garan la-yihiin waxaa kaloo ay si baan hakisay adeegyada muhiimka ah gaar ahaana helida daryeelka caafimaadka oo ay markaasi duqeyn xoogan ciidamada rashka iyo ama ciidamada ruushka ay u geysteen xarumaha caafimaadka ee wadankaasi ukraine intii lagu guda jiray kulanka ay la qaadatay mas-uuliyiinta iyo weliba hay-adaha maxalliga iskudibaha gargaarka biniaadinimada ayaa markaasi ka wada hadlay taageero dheeraad ah oo ay markaasi ka heleen bulshada biniaad dabcan biniaadinimada oo ay ku jirto in la hubiyo in dadka ay helaan noocyada gargaarka saxda ah si ay u wajahaan dabcan dhibaatada hadda akran ee ku haysato dhegeystayaal taabicinta biniaadinimada aagga iyo weliba wax ka qabashada ah iyo markaas iminkan u bandhigayaan qaramada midoobay si wax oga qabato sidoo kalena kaga hadasho ama kala hadasho wadanka ruushka oo markaas iminkan ku adkeysanaya sheegayana in uu uu dabcan wax ka qaban ah, dabcan uu joojinaynin ilaa markaas uu gacantu ka taagto madaxweynaha wadankaasi ukraine jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kuuriya waxaa markaasi ka walaacsan yahay xaaladda biniaadinimo ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kuuriya iyadoo loo soo sheega lasoo sheegay caqabado caafimaad iyo weliba ha- waa xa- xaqbad beeleed eh, bilihii lasoo dhaafay halkaasi ka dilaacay nidaamka qaramada midoobey is- iyadoo kaashanayso kahowlgalayaasha caalam- waa- waa kahol- waa howlwadanada caalamiga iyo kuwa biniaadinimada ayaa diyaar u ah inay markaasi soo ridaan ama soo diraan shaqaale gargaar si ay u caawiyaan dowladda d p r k oo ay markaasi ka- ka qab- eh, ka qayb gashado baahida caafimaad iyo weliba biniaadinimada oo ay ku jiraan kuwa la xiriira masiibada covid sagaal iyo toban oo muddooyinka u dambeysa halkaasi dhibaato ka haysatay dhegeystayaal
ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن waa hagaag dhegeystayaal bal shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay xilli weliba garab taaganta macaamiisheeda waxayna maalinba maalinba waxay maalinba maalinta ka dambeysa soo saarta waxyaalaha ay aada ku wanaagsan yihiin una roon dhegeystayaasha macaamiisha shirkadda safaricom shirkadda safaricom waxay macaamiisha xig- eh, dabcan xitaa siinaysaa xiliyada adag ee wakhtiga loo fududeynayo si ay uga faa'iideystaan wicitaanka aan xadidnayn iyadoo markaasi dhegeystayaasha ka faa'iideysan karaan adeega tuunikiba oo dhaqan markaas inay laga doonayo inay ka dhigtaan ad- qaraaci karaan xidig afar afar afar gees ama star four four four hash adiga u riyaaqi doona waxyaabaha halkaas ay kugu talagashay safaricom dhegeysi maxaad sugaysaa dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh qaraac xidig afar afar afar gees ama booqo applicationka my safaricom app iminka soo qabso telefoonka oo qaraac xidig afar afar afar kana faa'iideyso waxay shirkadda markaasi kugu talagashay tunikiyo halkaasi ku yaalo markaad qaraacdo waxaad kadib eh, dhifanaysaa minutes deals waxaadna helaysaa wicitaankan xadidnayn oo soddon daqiiqa waana toban shilin oo keliya wicitaankan xadidnayn oo ah hal saac oo aad markaasi ku helayso labaatan shilin iyadoo kareedho dhabodhabo daqiiqadaas waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaha waa la xisaabinaya islamarkaad iibsato ha hilmaamin oo la jahanqaad daqiiqadaha dhegeysa kala bar kaarka labajibaarka ee loo yaqaan kareedho dhabodhabo ay ayaad helaysa markaad iibsato kaarka adigoo qaraa xidig afar afar afar gees oo helaysa boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida waa kuwa hadla inta badan waana bulsho markaas qorida ku yartahay marka loo dhegeysto ma la barbardhigo shirkada safaricom waxay markaas iminka muujinaysaa intaad markaasi hadalka ku wacan oo hadalka sheekeysiga aada u xiiseeya tusaale reerka markaasi xoolaha la joogo miyiga ayaa doonayaan inay markaasi la sheekeysato oo adiga markaasi fursad ku tahay oo ayarka waxaad gelina geli- waxaa ayarka keliya gashanaysa tunikiwa si aad markaas ula sheek- si aad ula sheekeysataan ama u- wada sheekeysataan kala waa aadna kala hadal dhiragtaan dhegeystayaal safaricom waxay markaasi ku leedahay waqti badan hadal oo fariinta gaaban u dir asxaabtada ehladaada qaraabadaada qoyskaada farxad si aad ula qeybsatid maantaba dabcan tilaabso oo waxaan ku leenahay si aad doonto u hadal si aad doonto u sheekee adigoo asxaabtaada qaraabadaada ehladaada dad- dadkaada iyo kuwa asxaabta markaas wada sheekeysiga arrimaha gooniya arrimaha hoose kaga dhexeeyo waad kala sheekeysan kartaa saaxiibada dhegeystayaal weliba kuwa shukaansiga imikan howsha meel macaan laga yaaba inay u marayso laga yaaba tabartii inay u saamixi waysay lacagtii laga yaaba inay ku yaraato qofka haddii lacagta kugu yaraato dabcan waxba ha isicina farta ha qaninin laga yaaba in sheeka meel macaan ay ku marayso kaarkan uu kaa go- laga yaaba gabadha laga doonaya haddii wadaadka ama uu qofka saaxiibka uu ka goy kaarka waxba ha sugin inuu kugu soo celiyo laakiin isku day inaad markaasi lacagta amboogada ama lacagta adeega lacagta qudaarta ka soo hartay labaatanka shilin mise tobanka shilin inaad kaar ka dhigan karto kadibna aad dib ugu celin karto la sheekeysan karto si sheekada halkaas oga sii socoto isdareensiiya sheekada hal dhinacay ka socon laakiin laba dhinac ka socoto la jahanqaad bulshooyinka kale si ay ula jahanqaadan oo na faiisayn tunikiba adeeg maxaa ku diidaa dhegeystayaal star four four four hash xidig afar afar afar gees gabagabadii barnaamijkan soo gaaran dhegeystayaal ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibada dhegeystayaasha meel walba joogaan ay naga dhegeysanayaan dhammaantiin waxaynu leenahay meel walba joogtaan saaxiibada soo dhawaada mar kale iyadoo daqiiqad yar oo kooban keliya inoo soo harsan tahay dhegeystayaal bal hadda iminkan aan yar fiirino qeybaha kale ee ugu dambeeyo iyo weliba hooyada iminkan ayadana xaaladda aadka looga dayrinayo oo iminkan indheheyga ay qabteen sawirkeeda dhegeystayaal waa hooyo markaasi ku dhibaateysan bal aan eegno yaa halkan warbixinteeda ka diyaariyey hay-adda qaramada midoobey caruurta unisef dhegeystayaal dabcan barnaamijyada markaan ka hadlayno qaramada midoobey arrimaheeda dabcan wax waliba laga di- laga hadlayo hooyo iyo caruur hooyo iyo caruur hooyo iyo caruur il- cunug ka dhintay cunug la jifto meel cunug la ilmo wax u raadinayso cunug hooyo biyo oo la socartay dabcan wax waliba waa hooyo hooyay noqotay hadda sakariya ayaa leh waa laba sana jir ayaa muddo laba iyo toban maalmood oo ku sugnaa xarunta xasilinta ee isbitaalka caynabo ee somalilan oo lagu daaweynaya nafaqadarro awgeed hooyadeeda ama hooyadiis nicimo sareebaan waxay sheegtay inuu shuban dabcan shuban biyood uu ku dhacay uuna sidoo kale aada u mataqay labadii maalmood ka hor intaynan kanin markaasi isbitaalka laga siinin zakariya ayaa leh laba sana jirka ayaa laga daaweynaya nafaqadarrada aada u daran oo ku dhacday wiilka wuxuu ka tegay labadeeda caruur dabcan waxay uga tagtay labadeeda caruur oo kale oo ay markaasi ku xanuunsanaysay ayeedadu ayay waa ayeeyadood tuulada ay ay ka degan tahay xaydara oo toddobaatan kilomitir u jirto waxay markaasi sheegtay in raashinka uu gaabsi ahaa ama gaabsi yahay qoyskeena afartan ka mid ah ee toddobatan afartan ka mid ah toddoba- toddobaatan neef oo ari ah ay markaasi ku weyeen abaarta weligay ma arag abaar sidan oo kale waxaana markaasi ka warwarsanahay caruurta in markaas aan ka tegay ayay markaasi dabcan waa gabar isla hadashay oo haddana yar jiida hore ee lagu daaweynayo caruurta nafaqa xumada haysto ayay markaasi cunugeeda dultaagan tahay halka dhakhtaradka dhakhtarkana uu dultaagan yahay wuxuuna weydiinayaa waa sidee xaaladda iyadana dabcan waxay fiirinaysaa sida uu dhakhtarka u daaweynaya cunuga uu aada u liito uu fiirinayo dabcan waxay isqabansiin lahdaa xaaladda adag ee cunuga doctor ismaaciil khaliif wuxuu daaweynaya zakariya wuxuu sheegay in xaaladiisa ay soo roon- soo roonaatay ayna markaasi tahay in laga saaro afartan iyo- afartan iyo sideed saacadood ee soo socoto qa- dabcan qaabi waa qaabka qaabilitaanka caruurta ay hayso nafaqad xumida ba-an ee kor u kacday shantii bilood ee lasoo dhaafay abaarta awgees ayuu yidhi xooluhu waxay markaasi ka luntay hilib dabcan ay ka dhintay xoolihii ayaa markaasi kaga dhamaadeen waxayna iminkan ay markaasi dib u firinaysaa waxyaalihii hooyadan ay la kulantay dhegeystayaal unisef waxay markaasi xarunta xasilinta ee siisaa sahayda daaweynta nafaqeynta sida caanaha daaweynta cuntada daaweyn iyo weliba u diyaarsan iyo weliba buskutka eh, tamar sare leh oo siin karo awood ilmaha sida uu sheegay doctor khaliif isbitaalka waxaa la jiifiyey ilaa iyo toddobaatan caruur oo bisha marka la barbardhigo isku celis ahaan labaatan ay halkaasi ku nafooyaan dhibaatooyinka ugu badan ee markaasi ka dhashay waa shuban kaasoo si toos ah ula xidhiidha waa nadaafada waa nadaafad darada iyo sidoo kale biyo aan nadiif ahayn oo caruurta ay waalidiinta ay siinayeen caruurta waxay isbitaalka ku jiraan isku celisahaan laba toddobaad kuwa u badan daryeel adag oo aan markaas weli gudbiyeen isbitaalka hargeysa oo afar boqol oo kilomitr u jira wuxuu sheegay in isbitaalka uusan diiwaangelin wax dhimasho ah sanadkan dhegeysta nimco waxay sheegtay in qoyskeeda ay abaartu darteed uga dhinteen afartan ka mid ah toddobaatan neef oo ari ah iyadoo oo taageero ka helaysa dowladda u k unisef waxay dabcan waxay xarunta xaslinta ku siisay sahayda daaweynta nafaqeynta sida caanaha daaweynta cunto daaweynta iyo buskudka docor khaliif ayaa sheegay in daahida ugu weyn ee xilintan ay taacuno ay helaan dadka daryeelka u baahan imikana xaalada kusii cakaran tahay mise kusii ballaaratay dhegeystan muddooyinkii ugu dambeysay iminka waxaan kuleena dhegeystayaal xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta shirkadda isgaarsiinta safaricom fadlan xaqiiji macluumaadkaaga maamulka isgaarsiinta communication authority dhammaan macluumasha ka dooneysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado dhegeystayaal waa sida markaasi in loo hubiyo dhegeyste in loo hubiyo dowladda waxay markaasi kaa dooneysaa in si habsame ugu hogaansato si aad ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom midda loo xaqiijinaya in mararka qaar laga yaabo in qofka uu dembi galo isagoo dembi markaasi kaa galo adigoo u malaynaynin laakiin qofka inuu macluumaadkaada keli gacanta ku hayo waxaa lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kugu yareeya inay iska diiwaangeliyaan telefoonka iska hubi oo iska ilaali dadka noocyadaasi dhegeysi xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaysa in macmiisheeda ay ka xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaarkooda haddii aadan xaqiiji macluumaadkaada waxaa waayeysa adeegyada muhiimka ee safaricom sida embesa data bundle wicitaanka iyo fariimaha kale inta taasi kugu dhicin maanta xaqiiji macluumaadka lafta safaricom waxaa lagaga baahan yahay keliya kaarkaada qaran ee aqoonsiga loo yaqaan idhiga ama baasboorka teg maa dukaanka kugu dhow safaricom waqti ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka sugin xilligaasi haddaba xaqiiji diiwaangelinta siimkaarkaaga aan dhegeyste sidoo kale adiga ayaa xaqiijin kara kaarka macluumaadka siimkaarkaaga waxaanad booqanaysaa shabakada w w w w safaricom com account k y c sidaasi nabadgelyo safaricom simple transparent honest for you waxaynu balana maalinta barito hadduu ibaah raari ka noqon dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo muscab ismaaciil stuudiyaha labaad dhegeystayaal warkii tobankii barqanimo رحمن يا رحمن